الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا سورة العاديات ayuu darsigani ka bilaabanayaa waa suurad maki ah qur-aankii soo degay hijrada ka hor ayay ka mid tahay waxay ka hadlaysaa insaanka bini aadamka iyo dhaqan xumadiisa waxaana lagu bilaabaya rabbi ku bilaabaya subxaana wa tacaala dhaar uu ku dhaaranayo makhluuqaadkiisa qaar ka mid ah wuxuu alla yidhi subxaana wa tacaala waalcaadiyaati fardihii ordayay baan ku dhaartay dabxan ayagoo hiraagaya yadbaxna ayagoo hiraagaya dabxan hiraagid falmuuriyaati fardihii hurinayay baan ku dhaartay qadxan madag hurinta falmuqiraati fardihii weerarayay baan ku dhaartay subxan aroortii oo fa asarna kicinayay bihi ay fiihi waktigaa dhexdiisa naqcan habaaska iyo boodhka kicinayay oo fa wasatna dhexdhexaysanayay bihi ay fiihi subaxaas iyo waktigaa dhexdiisa jamcan jamc gaala ah dhexdhexaysanaya oo dhexda u gelayay intaasaan ku dhaartay ina alinsaana insaankii lirabbihi rabbigii lakanuudun ku kujisaarid badan wey ku kujisaar badan wey ama abaaldarri badan wey wa inahu isagu waa insaankii la shahiidun ku marag a wey calaa daalika arrinkaa korkiisana markhaati iyo marag bukay wa inahu insaankii la shadiidun ku adag wey oo xoolaha ku adag lixubbi alkhayri xoolaha jacaylkooda dartii mid u adag wey waalcaadiyaati dabxan sida saxiixa ah raajixa ah tilmaamaha waxaa iska leh saddexaad yani caadiyaadka muuriyaadka mugiiraadka waxaa iska leh fardaha iska leh fardo alla ku dheeranaya subxana wa tacaala way ordayaan marka ay ordayaanbu rabbi ku dhaaranaya ayaga oo weliba hinraagaya dabxanta waxaa la yidhahda yadbaxna dabxan dabxiga waxaa la yidhaahdaa farasku markuu ordayo oo uu neef tuurayo neefta xoog usoo saarayo neeftaasaa waxay leedahay shanqadh bay leedahay cabdullahi bni cabaas wuxuu leeyahay yani farasku markuu ordayo daasa dabxiga la yidhahda yani waa waa codkaas baxaya ee orodka uu ordayo xoog markuu u ordayo feerihiisa kasoo baxaya shanqadhaasa waxaa la yidhahdaa dabxanta la yidhahda saas mana marka taasi waa tilmaan ay farduhu leeyihiin fardaha tilmaantaa leh ayaan ku dhaartay bu rabbi subxana wa tacaala markay ordayaan waxaa kalooy sameeyaan dhagaxa iyo waxyaabaha adag markay qoobka ku dhuftaan waxay ka kiciyaan iftiin baa ka baxa falmuuriyaati ku fardaha huriyaan ku dhaartay qadxan madag yani madag hurin madagta waataan soo barano laba qori baa laysku xoqayaa laba geed markii laysku xoqo ayaa dab baa ka kacaya waxaa la yidhahdaa laba shay oo kasta oo jirmigoodu intuu isku dhaco iftiin iyo dab ka kaco qadxi baa la yidhahda marka xoogga ay u ordayaan dhagaxa iyo waxyaabaha adag qoobka markay ku dhuftaan dabka ay ka kicinayaan ayaa laga wadaa falmuuriyaati qadxan falmuqiraati subxana waa waktiga ay weerarka gelayaan fardahani waa fardaha lagu dagaalamo wey waana fardaha aada rasuulku u ammaanay sal lay waslam ee uu yidhi khayrku foodahoodu ku guntan yahay buu nabi yuri sal lay slam guusha iyo libtu guusha iyo haniimada ayaa ku guntano yani rabbi subxaana watacaala wuxuu ugu dhaaranayaa sharaf bay leeyihi ila waagaas tiknikada lagu dagaalama ayagay ahayn fardahay ahay falmuqiraati subxan subaxdii bay weerarayaan oo cadowgay weerarayaan subaxda maxaa loo khaas yeelay baa la isweydiinayaa waxaa lagu jawaabayaa aroorta hore waa xilliga weerarku ku fiican yahay sababtu waxa weeye cadowguna ma kala baahin waana wakti ayna qoraxdii kululaanin oo intii la doono la dagaalami karo waana wakti la arkayo cadowgaagii aada arkaysa wey munaasabaad fara badan buu marka leeyahay orodkaa ay ordayeen fa asarna bihi naqcan bihida damiirkeeda subaxa waa loo celin karaa oo fiihi bay markaa noqonaysa yaani waktigaa ay weerarka qaadeen waktigaa dhexdiisa waxay kicinayaan bus iyo boor bay kicinayaan leanna farduhu markay weerarka iyo rogaal celinta samaynayaan bus iyo boor baa ka kaca meesha ay dagaal kaga jiraan macnaha markay busta iyo boorka kiciyaan orodkay ordayeenba waxay la dhexgelayaan oo ay dhexdhexaysanayaan yacni jamcan jamcu waa kooxdii gaaladay weeraraysa maana ciidankii iyo guutooyinkii gaaladay la dhexgelayaan fardahaasaan ku dhaartay bu rabbi yihi subxana wa tacaala hawshaa qiimaha badan qabanaya oo jihaadka iyo dagaalka ku jiraan ku dhaartay ina alinsaana lirabbihi lakanuud insaanku rabbigii waa diidaa waa mid diida badan kanuudka bimacnaa kafur ha waa mid jisaarid badan ama waa mid abaaldarri badan rabbigiibuu subxaana wa tacaala ku abaaldaraa oo ku jisaaraa oo u nicmooyinkiisa diidaa oo kama mahad celiya rabbi subxana wa tacala nicmooyinku siiya insaanku waa sidaas insaanku waa sidaasoo allihii abuurtay wuxuu yahay oo dhan ka dhigay wax walba siiyey buu haddana meeshii la rabay inuu u mahad celiyo mahad celintiibuu diidaya waa jisaarayaa waa abaaldarayaa rabbi subxaana wa tacaala tilmaantaasuu ku sheegay insaanka waxaa la yidhi wa inahu calaa dalika la shahiidun jisaaridaas iyo abaaldaridaas iyo yacni diidadaa uu nicmooyinka ilaahay diidan yahay arrinkaa korkeedana isagaaba markhaati ka ah wa inahu calaa dalika la shahiid insaanka laftiisa isagaa markhaati ka ah cid kaleba loo raadin maayo seebuu markhaati uga yahay wuxuu markhaati uga yahay xaalkiisa ayaa kutusayso bilisaani xaalihi ayuu ku markhaati kacayaa inuu ilaahay nicmooyinkiisa uu ku kufriyey maxaa yeelay yani waxa weye waad arkaysaa waad arkaysaa waa wax iska muuqdo wey wax iska muuqdo iska cad weeyaanoo dhaqankiisa iyo ficilkiisay ka muuqataa isagaana saa isugu markhaati kacaya taasaa laga wadaa wa inahu calaa dalika la shahiid ama ma ahe insaankii insaanka kalaa ku markhaati kacayo isagii waa is ogsoon yahay macnaha arrintaasi waa wax iska cad wey macnaha wainahu lixubi alkhayri la shadiid arrinka saddexaad waxa weeye waxa uu bakhayl ku yahay oo ku adag yaho ku gacan adag yahay xoolaha muxuu ugu adag yahay lixubi lkhayri liajli xubi lkhayri xoolaha jacaylkooda darteed xoola jacayl uu xoolaha jecel yahay darteed yuu mid adag u yahay oo xoolaha ku adag saas maana jacaylkaasaa wuxuu ku bixinayaa inuu xoolihii ku gacan adaygo oo uu ku bakhaylo oo uu bixin waayo uu meeshii loogu talagalay ku bixin waayo sakadii ka bixin waayo sadaqaadkii ka bixin waayo qaraabadii ka xidhiirin waayo biilkii waajibka iyo nafaqadii ka bixin waayo maxaa ku bixinaya lixubi lkhayr xoola jacayl wa inahu lixubi lkhayri lashadiid shadiidka marka waxaa laga wadaa bakhiilun mumsik waa bakhayl haddana gacan adag wey maxaa bakhaylnimada bakhayl ka dhigay lixubi lkhayr liajli xubi lkhayri xoolaha jacaylkooda darteed uu jecel yahay macna saas wey insaanku marka waa saas marka rabbina nicmadiisii kama shukrinayo waa cajiib allihii nicmada siiyeyna waa ku kufrinaya nicmadii la siiyeyna khalqigii ilaahay ixsaan iyo samafal laguma hayo khalqigiina uma samafalayo allihii siiyeyna waa ku kufrinayo uma mahad celinayo waalcaadiyaati fardihii ordayay baan ku dhaartay bu rabbi ihi subxana wa tacaala dabxan yadbaxna xaal ay manaa waxa weyaan hiraagayaan dabxan hiraagid ayagoo sawdaynaya oo neefta ka baxaysay neef tuurka ay neef tuurayaan shanqadh ay ka baxayso fardaha saa u ordayaan ku dhaartay falmuuyaati fardaha hurinayaan ku dhaartay yaqdaxna xaal ay yani waxa weeye madag hurinayaan qadxan madag hurin fardaha ayagoo madag hurinaya hurinayo oo qoobkooda wuxuu ku dhacaba iftiinka iyo dabku ka kacayaan ku dhaartaye falmugiiraati fardaha weerarayaan ku dhaartay subxan aroortii weeraraya weerarka qaadaya oo fa aharna kicinaya bihi subaxa dhexdiisa naqcan boorka kicinaya ama waxaad tidhahdaa fa aharna kicinaya bihi bilcadwi orodkaas sababtiisa ku kicinaya naqcan boor ku kicinaya oo fa wasatna dhexdhexaysanaya oo dhex gelaya bihi subaxa dhexdiisa ama bihi bilcadi orodkaa sababtiisa jamcan jamaaco gaalo ah oo cadow ah dhex gelayo dhexda uu istaagay wasadnooda waxaa laga wadaa maba la dareemayaba orodka ay hayaan cadowgii oo iska fadhiya ayay dhex istaagayaan ayagoo bartamaha taagan baa la arkaya fawasadna bihi jamcan intaasaan ku dhaartay bu rabbi subxana wa tacala ee ina alinsaana insaankii lakanuudun waa ku kufrin badan oo nicmo diido badan lirabbihi rabbigii waa mid kujisaarid badan waa mid ku abaaldari badan intaa dhan waa dhihi kartaa macnaha lirabbihi rabbigii buu ku abaaldaraayo nicmooyinkiisa kama shukriyo waaba diidaaba wa inahu isagii insaanka ahaa la shahiidun ku marag marag awey calaa daalika arrinkaa lagu sheegay korkiisana markhaati buu ka yahay arrinkaa lagu sheegay oo kanuudnimada ah kufrinta iyo diidada ilaahay nicmooyinkiisa uu diidayo arrinkaasi isagaa markhaati ka ah isagaa marag ka ah xaalkiisaa ku tusaya dhaqankiisaa ku tusaya qaabku u noolyaha ku tusaya waaba markhaati madoontoa macna isagaa isku markhaati kacayo wa inahu insaankii la shadiidun ku adag wey oo waxbixinta ku adag muxuu ugu adag yahay lixubbi alkhayri liajli xubbi alkhayri xoolaha jacaylkooda dartii xoolaha jacaylkooda jacaylkaa dartii ayuu u adag yahay oo xoolaha ugu adag yahay wax yaroo sakaa lagu kari maayo wax yaroo sadaqaa baxsan lagu kari maayo yani waxa weeyaan qaraabo ka xidhiid lagu kari maayo war waxoogaa yar ka bixi lagu kari maayo limaada liannahu shadiid waay waa adag yahayoo xoolaha waa nin ku adag waxaa yeelay jacaylka uu jecel yahay baa keenaysa maanaa xoolahu aada u jecel afalaa yaclamu miyuusan ogeyn idaa goortii afalaa yaclamuda muxuu ogaanaya maaalahu wey meeshuu ku dambaynayo cidhibtiisa miyuusan ogeyn idaa goortii bucira la faago la faagid baxsho maa shayga filqubuuri qubuurta dhexdeeda ku jirta markii la faagid baxsho oo waxusila ha la kala saaro oo la kala shaandheeyo maa shayga fi suduuri laabaha dhexdooda ku sugan inna rabbahum rabbigood bihim iyaga yowma-idin maalinkaa la khabiirun midkii xogogaalu awey insaanka saa yeelaya ee ilaahay nicmooyinkiisiina ka shukriyo ka mahad celi laga kari laaya war nicmooyinkii ilaahay ku siiyey khalqiga ilaahay uga samafal oo wax ka tarna lagu kari laaya miyuusan ogeyn in xaalkiisu meeshuu ku dambaynayo iyo wuxuu ku dambayn doono miyuusan ogeyn waa goorma waa markii lasoo saaro oo lasoo faago waxa qubuurta ku jira maxaa qubuurta ku jira jidhkii baa ku jira jidhkii iyo lafihii iyo haraggii iyo hilibkii markii lasoo faago banaanka loo soo saaro oo waxusila maa fi suduuri markii jidhkiisii banaanka la keeno oo laysku soo celiyo waxusila markaa waxaa la kala saarayaa oo la kala shaandhaynayaa maa fi suduuri wixii laabaha ku jiray maxaa laabta ku jira mabaadi'dii laabta ku jirtae qalbiga ku jirta kufrigii nifaaqii iimaankii khayrkii yacni xumaantii yani wixii qalbiga ku jiray oo dhan baa la kala shaandhaynaya oo la kala saaraya waa labada marxalad wey marka hore jidhkii baa laga soo saaraya dhulka waa lasoo noolaynaya maxaa hadhay banaanku yimid waxaa hadha in lala xisaabtamo la xisaabiduna waxay ka bilaabanaysaa wixii qalbigiisa ku jiray in banaanka loo soo saaro xusilada laba macnaba waa la yidhahda wa xusila waxaa la dhihi karaa ay muyiza la kala sooco oo la kala shaandheeyo wixii quluubta ku jiray oo ki wixii wanaagana dhinac la mariyo wixii xumaanana dhinac mariyo waxusilada waxaa kaloo lagu fasiri karaa la muujiyo iyadoo kulansan saana waa la dhihi karaa waxusila la muujiyo oo banaanka loo soo saaro iyadoo kulunsan maa shaygii fi suduuri laabaha ku jira wixii laabta ku jirayna banaanka lasoo dhigo iyadoo urursan oo wada socota labada macnaba waa lagu fasira maalinkaa xilligaasi arrintaasi ay dhacdo waa maalinta qiyaamadee rabbigood xogogaal buu yahay arrimahooda qarsoon ilahay waa ka warhaya subxana wa tacala khabiir buu ku yahay rabbi subxana wa tacala oo maantaba soo khabiir kuma aha maantaba khabiir buu ku yahay laakiin maalinkaa maxaa laga wadaa ina rabbahum bihim yowma-idin la khabiir maalinkaa ogaanshaha rabbi uu og yahay waxaa daba taalla abaalmarintiibaa daba taalla maantasna ilaahay waa ogsoon yahay waa la socdaa laakiin abaalmarintii waa dambaysaa maalinkaa laakiin abaalmarintiibaa markaaba laysmarinaya laysu dhiibaya maana saas weyaan marka ruuxu hadduu ogsoon yahay in jidhkiisana qubuurta laga soo saari doono qalbigiisa waxa ku jirana la keeni doono rabbigiina ka warhayo la xisaabtami doono kuma kaco dhaqankaa lasoo sheegay dhaqanka insaanka lagu soo sheegay dhaqan xumada kuma kaco rabbigii nicmadiisana kuma kufriyo khalqiga ilaahayna subxaana wa tacaala kagama bakayno wixii ilaahay siiyey subxana wa tacala laakiin ninka arrimaha aan ka warhaynin oo aakhire iyo arrimaheeda moog kaaway midka macnaa wax weeyaan waxyaabaha lasoo sheegay sameeye wey afalaa yaclamu miyuusan ogeyn insaankii idaa goortii bucira la faagid baxsho buciradu laba macnay xambaarsanta waa mide in dhulkii la faago wixii ku jirayna lasoo saaro labadaa macnay wadataa macna afalaa yaclamu miyuusan ogeyn idaa goortii bucira la faagid baxsho maa shayga filqubuuri qubuurta dhexdooda ku jir wixii xabaalaha ku jiray markii la faagid baxsho inta la faago banaanka loo soo saaro miyuusan ogeyn oo waxusila la muujiyo ama waxusila la kala saaro oo la kala shaandheeyo maa shayga fi suduuri laabaha dhexdooda ku jira wixii qalbiga ku jira oo mabaadi ahaana la kala shaandheeyo oo banaanka loo soo saaro la muujiyo ina rabbahum rabbigood bihim iyaga yowmaidin maalinkaa arrimahaasi ay dhacaan la khabiirun mid gun og wey min baatin og wey waxa qarsoon ee u qarsoon ilahay waa ogsoon yahay subxaanahu wa tacala waa ogsoon yahay macnaha abaalkeedana wuu marinaya wey subxaana wa tacala insaankaas waa insaanka liito wey waa insaanka qaybtiisa liito gaalka iyo inta la halmaasho laakiin ruuxa mu'minkaa saas maaha waxaan soo marnay mu'minka allah subxaana wa tacaala siduu ku tilmaamay haddii ilaahay nicmo siiyo wuu ku shukriyaa khalqiga ilahay waxbuu ka taraa hadday dhibaata taabatana wuu ku shukriyaa ee tilmaamahan midka iskale waa tilmaamaha gaalada iyo inta raacsan wey macnaha bismi illahi araxmaan araxiim alqaaricatu ma alqaarica suurat lqaarica iyaduna waa suura makiya wey oo waxay soo degtay hijradii nabiga sal lay slam ka hor bay soo degtay alqaaricatu qiyaamaday ka warramaysaa suuradan suuradahan intooda badan aakhare unbay ka warramaan leanna waa suwar makiya waa suwar makiya oo bulshada muslimka mabaadi'da ugu muhiimsan ee inay yaqiiniyaan loo baahan yahay bay ka mid tahay aakharo iyo arrimaheedu haddii aakhare iyo arrimaheeda la yaqiiniyo waxaa ka dambaynaya in la hogaansamo waxa layska rabo dhan waa la samaynaya saas way maanaa laakiin aakhare yaqiinteedu mar kastoy agtaada daciif ku noqotay iyo rumaynteedu markaasi waxa weeyaan addoonku wuxuu goosanaya xadhig u goosanaya oo lama karaya marka macna alqaaricatu buu rabbi yihi subxaana wa tacaala tii garaacaysa tii wax kawinaysay maa maxay ahaatay alqaaricatu ta wax kawisa kawiso maxay tahay wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey nebi maxamedow maa maxay ahaatay alqaaricatu midda wax kawisa maxaad ka og tahay kawiso arrimaheeda maxaad ka og tahay yowma maalin bay kawinaysaa ama yowma maalin bay ahaatay yakunu yakuunu uu ahaanayo annaasu dadku uu ahaanayo kalfaraashi sidii baalaley oo kale ama balaanbalis oo kaleeto baalalaydii almabthuusi ee la firdhiyey baalaley la firdhiyey oo kaleeto maalin sideedoo kale dadku ay noqonayaan oo wa takuunu ay ahaanayso aljibaalu buurihiina ay ahaanayso kalcihni sidii dhogor idaad oo la midabeeyey oo kale kalcihni sidii dhogor idaad oo la midabeeyey oo kale noqonaya cihnigii almanfuushi ee la baahiyey sidaasay buuruhuna noqonaya qaaricadu waa magacyada qiyaamada mid ka mid wey qaarica la yidhahda alqaarica waxaana qaarica loogu bixiyey qarciga waxaa la yidhahdaa shay kastoo la kawiyo oo la gargaraaca la yidhahda gargaraacista la yidhahda waxaa la yidhahdaa albaabka markaad intaad u timaado aad gacanta ku gargaraacdo la yidhahdaa qarac albaaba baa la yidhahda iridiibuu gargaraco kawiyey qiyaamada waxaa kawiso loogu bixiyey ama garacdo loogu bixiyey shay kasta oo markaa jira way garaacaysaa oo way kawinaysaa kawintaa ay kawisayna shaygaasi way saameynaysaa samaawaadkiibay kawinaysaa dhulkiibay kawinaysaa buurihiibay kawinaysaa badihiibay kawinaysaa insaankiibay quluubtiisii garaacaysaa wax ay reebaysa maba jirtaba sidaas daraaddeed baa qaarica loogu bixiyey kawisaa la yidhahdaa macna ama rabti malqaaricatu waxay la mid tahay tii aan soo marnay oo kale alxaaqatu malxaaqa waa su-aal maa maxaybay ahaatay alqaaricatu kawisadu kawisadu maxay tahay ma taqaanaa wy maxaad ka og tahay wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiye maa maxay ahaatay alqaaricatu kawiso kawiso maxay tahay ma taqaana adu su-aalaha waxaa laysu daba dhigayaa arrinteeda arrin culus ah maadaama arrinkeedu culus yahay la doonayana in laynooga sheekeeyo oo wax laynooga sheego marka hore waa layna baraarujinayaa ee waxaa layna leeyahay bal baraaruga oo soo jeedsada si fiican bal u dhagaystaa laleeyahay sidaasoo kaleeto marka la doonayo shayga lagu weyneynayo baa su-aal ahaan loo soo jeediyaa maxaa yeelay shayga markii lagu weydiiyo su-aal ahaan laguu soo jeediyo dareenkaagaa soo jeedsanaya waxaad ku mashquulsanayd oo kale oo dhan waad halmaamaysaa isagaad kusoo jeedsanaysa markaasaa jawaabtii lagu siinaya adoo soo jeedsadayo wixii kaleed ku mashquulsanayd oo dhan ka soo jeedsaday saas way macana marka waa tacdiim iyo tafkiim wa waa weyneyn shaygaa la weynanaya macana ayib alqaaricatu waxay dhamaan markay dhacaysaa marka laynooga warramo isbedelka kownka ku dhacayo markay timaado maalinkay timaado kownkan isbedel baa ku dhacaya adduunkani waa isbedelaya isbedelka waxyaaluhu ku dhacaya waxaa ka mid a insaanka innaga wey bini aadamkan ad arkaysaan isbedel baa ku dhacaya isbedel ku dhacaya waxa wey waa wareeraya wuxuu noqonayaa sida cayayaanka baalalayd oo kaleeto baalalay la firdhiyey oo kale u noqonaya baalalay la firdhiyey baalalayda wuxuu uga ekaanaya dhinacyo fara badan xagga badnida baalalayda markuu macnaha roobku u do-o cayayaankan duulduule ee inta badan meelaha iftiinka yani waxa weya ku dhegdhega ama ku yaaca ayaa la yidhahdaa macnaha faraashka la yidhahda marka wuxuu kala mid yaho insaanku uga eg yahay maalinka baalaleyda ama yani balanbalayda uga eg yahay xagga badnida kadrada badnida iyo wareerka filxiira waa wareersanya iyo nadaam darada yani waxa weeyaan isku dhinac looma socdo isku dhinacna looma jeedo waa laysku dhex yani yacsan yahayo qaar xagga u jeeda qaar xagga u jeeda kii xagga u ordahay haddana waa soo noqdo waaka haddana xaggu usii ordaya halkaa markuu tago haddana waa soo ordo xaggu usii ordaya haddana waa soo noqdo xaggu usii ordaya waa wareersanya meel uu u socdo iyo meel uu ka socdo midna ma jiro waa baalalayn oo kale wey baalalayn nal aragtay marna xaggaasay kaga imaan mar xaggaasay kaga imaan mar xaggaasa u ordi mar xaggay u ordaysa nadaam ay ku socotay meelay ka socotay iyo meelay ujeedo midna ma jiro macnaha sidaasuu kale noqonaya waxaa ka mid a masalan xagga bacfiga oo kaleeto tabardarrada iyo dhayshka fudaydka waa fududaanaya iyo meesha looga yeedho looga dhawaaqo oy si degdega u aadayaan sida baalalayduba iftiinka ay degdeg ugu soo yaacdoo kaleeto meeshii looga yeeday kolba ay degdeg ugu yaacayaan marka kal faraashil mabtuuti fudaydkaa iyo nadaam daradaa iyo wareerkaa iyo dhinac walbay kala mid yihiin baalalaydaasi macnaha la firdhiyey ee baahsan macnaha bini aadamku saasuu noqonaya waa wareeraya sidii wax waalanoo sarqaansan oo kale yuu noqonaya limaada lianna hawlka yaalow dhibaatada taalow dhibaatada wax laba filaan ah oo laga sheekayn karin baa meesha yaalla oo bini aadamkii la wareeray taasi waa mid waxaa kaloo uu saamaynayaa garaacistaasi ay saamaynaysaa qiyaamada qarcigeeda iyo garaacisteedu wuxuu saamaynayaa buuraha oo buurihiina waxay noqonayaan kal cihnilmanfuusha cihniga waxaa la yidhahdaa waa dhogorta idaha weliba dhogorta idaha markay caadi tahay lama yidhaahdee markii inta idaha laga soo gooyo oo laysku dul raseeyo midabo kala gedisan loo sameeyo ayaa cihniga la yidhahdaa ilan idaha inta dhogorta laga guro baa dhar laga samaystaa kubeertooyin baa laga sameeya bustayaasha waxyaalo badan baa laga sameeya marka dhogorta idaha markii laga soo gooyo inta aan weli laga samaynin shaygii la rabay in laga sameeyo midab baa la geliyaa rinji baa la geliyaa midabkaas la geliyey wuxuu noqonayaa midabo fara badan ila waxaa la doonayaa inuu noqdo midabo fara badan oo quruxsan oo isqurxiya inuu noqdaan baa la doonaya dhogortiioo la soo gooyo meeshan ku rasaysan laakiin midabo kala gedisan loo sameeyey baa cihniga la yidhahda buuruhu saasoo kale noqonaya dhogortaasoo weliba aan isku duubnaynoo mabsu manfuush ahoo la baahiyey waxaa la yidhahdaa shay inta la dhexgeliyo qori iyo wuxuuna loo qaato markay dhogortu isdul soo saaran tahay intaad qori u qaadato markaad qoriga intaad dhexgeliso kala firdhiso oo qaarna xag u tuurto qaarna xag utuurta la yidhahda manfuushka la yidhahda macana saas weya dhogor la baahiyey oo la kafirdhiyey oo kaleetay buuruhu qonaya macnaha waxaa laga wadaa burtan aad arkaysaan ee hadda fadhiday dhagaxay culayska leh way burburaysaa waa kaan soo marnay waxay noqonaysaa sidii budo oo kaleeto sidii bus oo kale noqoto bus markay noqoto hawadaasay yay bidaysaa waxay noqonaysaa yani waxa weeyaan sidii dabay yani carro ay dabayshu wadoo kaleeto carradii marka maadaama buurtii ay intaasoo midab leedahay oo dhagaxyaanteeda qaar madow ay ku jiraan qaar guduudan ay ku jiraan qaar cas ay ku jiraan qaar cad ay ku jiraan wixii markay isku dhex daadaan oo ay bus iyo caro wada noqoto soo intaasoo midab yeelan mayso dhagixii madoobaa midab caro madow baa kasoo baxday dhagixii guduudnaa caro guduudan baa kasoo baxday dhagixii caddaa cara cad baa kasoo baxday wixiina waa isdhex yaacaya wixiina hawadaasay marayaanoo waa isdhex duulayaanoo waa bustaa wada socoto wey waxay la mid tahay dhogortaa idaha oo la baahiyey oo midabada kala gedisan loo sameeyey muurihiina saasay noqonayaan waa fududaanayaan waa burburayaan midabadan kala gedisanna waa yeelanayaan macnaha sidaas markaasaa qiyaamadu markay dhacdo isbedelkaasaa ku dhacaya insaanka buurahana ku dhacaya alqaaricatu tii wax kawinaysay ee khalaa'iqda garaacaysa ee kawinaysay maa maxaybay ahaatay maxay ahaatay alqaaricatu ta wax kawinaysa waa laguu sheegi wy macana waa laguu sheegi wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey nebi maxamed oo ama ruuxa lala hadlayo maa maxay ahaatay alqaaricatu midda wax kawisa kawiso maxay tahay maxaad ka og tahay maxaad kala socotaa waa laguu sheegaya dhegayso yawma maalin bay ahaatay ama yawma maalin weeye ama yawma maalin bay dhacaysaa yakuunu uu ahaanayo annaasu dadku uu ahaanayo kalfaraashi sidii baalaley oo kaleeto almabthuuthi ee laee la firdhiyey kalfaraashi sidii baalaley oo kale almabthuuthi la firdhiyey oo yani waxa weeyaan yani lakala la kala kaxeeyey oo aan wada soconin macnaa isku duubnayn oo wa takuunu ay ahaanayso aljibaalu buurihiina ay ahaanayaan kalcihni sidii dhogor idaad oo la bidabeeyey oo kale cihnigii dhogortii almanfuushi ee la baahiyey oo iyaduna aan isku duubnayn oo isdul saarnayne xabadda meel loo tuuray macna fa amaa man haqulat mawaasiinuhu fa huwa fii ciishati raadiya marka khalaa'iqda wax ka badbaadaya maba jira yani samada aad arkaysaan isbedel bay ku samaynaysaa qaaricad dhulkan isbedel bay ku samaynaysaa buuri isbedel bay ku samaynaysaa insaankaagan daciifka marka isbedel intee leg bay kugu samayn karta saas wey macana waad wareereysaayo waxa weeyaan sidii wax sarqaansan oo kale aad marna halkaa u ordaysaa marna halkaa u ordaysa waata marka maxay arrintu ku dambaynaysaa wareerkaa kadib fa amaa man ruuxii haqulat ay cuslaato mawaasiinuhu waxyaalihiisa la miisaamayo waxyaabihiisa camal la miisaamayo ruuxii ay cuslaato fa huwa kaasi fii ciishatin nolol buu ku dhex sugan yahay noloshaasoo raadiyatin raalli ah wa amaa man ruuxii khafat ay fududaato mawaasiinuhu waxyaabihiisa la miisaamo fa ummuhu hooyadii haawiyatun waa hoobato naarta hoobato la yidhahda wey wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa maxaybay hiya iyadu tahay hiya iyadu ay tahay haawiya maxay tahay ma og tahay maxaad ka ogtahay naarun naar weeye naartaasoo xaamiyatun aada u kulul waa naar kulka meesha ugu dambaysa ka gaadha wey macana maalinkaas waxaa laysu miisaamayaa acmaashaadii wixii xumo ahaa ee gashay ee khaladaad ahaa ee dunuub ahaana kafad baa la saaraya wixii wanaag ahaa ee aada gashayna kafad baa la saaraya ruuxii khayrkiisii la miisaamayey uu cuslaado oo kafadiisii khayrku ay xoog badatoo rajaxanto ruuxaasi maalinkaa wuxuu ku sugan yahay nolol raalliuu ku sugan yahay nolol raalliabu kus nolol raallia waxaa laga wadaa nolol uu raalli ku yahay raalli ku yahay iyadii baa waxaa laga dhigay inay raalli tahay mubaalaqa ku jirta nat noloshii lafteedii baa laga dhigay inay iyadu raalli tahay waxaase laga wadaa ninka noloshaa la siiyey ee ku jira raalli ku oo ku qanacsan macna noloshaasuu gelaya waa nolosha jannada iyo ridaha ilaahay subxaana wa tacala ayuu gelaya ruuxii waxyaabihiisii la miisaamayey ay fududaato oo khayrkiisii iyo daacadiisii baa yaraatay taasaa fududaato waxaa cuslaatay sharkiisii iyo macsiyadiisii iyo dembigiisii baa batay oo kafadii sharkaa cuslaatay kaasi hoygiisu waxa weeyaan iyo asalkiisii iyo hooyadii haawiye wey fa ummuhu haawiye haawiyadu waa naaraha mid ka mido waa naaraha mid ka mido haawiye waxaa loogu bixiyey liannahaa waxaa la yidhi magaceeda waxaa la yidhi hoobataa la dhaha hoobato hoobato waxaa loogu bixiyey lianna wax kasta oo lagu ridaayey wuu ku hoobtaa ayadii baa magaca loo bixiy waa haawiya la dhaha dhanba hoobata la dhaha macana naartaasaa hooyadii ah maxaa loo yidhi hooyadii wey hooyada waxaa loo yidhi ilmaha yarkaa markuu argagaxo ama uu baqdin gasho hooyadiibuu ku carara soo ma si uu waxoogaa argagaxa iyo cabsidan uga baxay isaga meeshii markuu argagaxo uu ku carari lahaaba waa naarta haawiye wey meel kale uu carari ma jirto argagaxiisa meeshuu kaga bixi lahaa oo ku carari lahaa argagax lagaga bixi maayo laakiin meesha uu miciin bidi lahaa sidii ilmo yaroo kale hooyadii ugu cararoo kale uu ugu cararayo waa naarta haawiye wey walciyaadu billah maxaa ku ogeysiiye baa layidhi naarta haawiye maxaad ka og tahay oo mataqaanaa waa naar kulul bu rabbi subxana watacaala naarun xaamiya waa naar aada u kulul weyan macna faamaa man haqulat mawaasiinuhu waxaa la doonayaa marka inaad badsato khayrka si miisaankaaga khayrku u cuslaado sharkana aada iska yarayso ama aada iskaba ilaaliso si uusan isagu u cuslaanin oo markaa oosan naar iyo cadaab ilahi subxana wa tacala kuugu jeedin saasaa la doonaya ilaahay fadligiisa subxaana wa tacaala haddii xasanadii iyo halkii khayr ee lala yimaado toban goor laydon laynoo labanlaabayo hal dembiya markii la galana hal mar bessa uu noqonayo ruuxii sidaas ilaahay subxaana wa tacaala ixsaankaa iyo wanaaggaa u samaynayay haddana sayi-adii hal mar la qorayay hadday badato soo nasiib xumo ma sayi-adii hal mar besa la xo xariiqahay hadday xasanaadkii ka bataan waa ninaan waxba soo shaqaysanin soo ma waa ninaan soo shaqaysan lakin ruux soo shaqaystay ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa iyo karamkiisa xasanaadkiisaa rajaxmaya biidn illahi tabaraka wa tacala fa amaa man ruuxii saqulad ay cuslaato mawaasiinuhu mawaasiinta waxaa la yidhahdaa miisaanyaalka waa la dhahaa waxyaabaha la miisaamana waa la yidhahda labada waa la dhigi karaa mawaasiinuhu miisaanyaalkiisu ruuxay cuslaadaan ama waxyaabihiisa la miisaamayo ruuxii ay cuslaadaan labadan waa la dhigi karaa macna ayib tiisana waa la miisaamaya waraaqaha camalku ku qoran yahe malaaigtu qortayna waa la miisaamaya intaba nusuusta ayaa kusugan fa huwa kaasi fii ciishatin nolol dhexdeedu ku sugan yahay noloshaasoo raadiyatin raalli ah waa nolosha jannada wey wa amaa man ruuxii khafat ay fududaato mawaasiinuhu miisaanyaalkiisu ama waxyaalihiisa la miisaame ee khayrkiiyo daacadii ruuxii ay fududaato fa ummuhu hooyadii haawiyatun naarta hoobata la yidhaahdo wey wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey nebi maxamedow maa maxay bay ahaatay hiya iyadu hiya hiya weyaane hadu waa ha sakti hada macnaha waxaa loo keena yani istaag istaagidda lagu istaagay wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa maxay ahaatay hiya iyadu naarun naar wey naartaasoo xaamiyatun aada u kulul walciyaadu billah bismi illahi araxmaan araxiim suuratu takatur suuratu takatur iyaduna waa suura makiya oo waxay ku jirtaa qur-aanka qeybtiisa soo degtay hijradii nebiga sal lay slam ka hor bay soo degtay iyaduna waxay ka warramaysaa ibni aadamka insaanka iyo sida uu ugu mashquulsan yahay waxaan dani ugu jirin danihiisi iyo masaalixdiisu halmaamaya wuxuuna ku mashquulayaa waqtigiisa dhanqaadanaya waxaan dambe ugu jirinba wuxuu rabbi yihi subxaana wa tacaala marka alhaakum waxaa idin daahiyey oo idin shuqliyey attakaathuru badni isugu faanid badni isugu faanid xataa zurtum ilaa aada ziyaarateen almaqaabira xabaalaha iyo qubuurta ilaa aada ziyaarateen kallaa ka jooge war sidaa daaya sawfa taclamuuna dib baad ka ogaan doontaa uma kadibna kallaa ka jooga oo sidaa daaye sawfa taclamuuna dib baad ka ogaan doontaa arrintaad haysaan erib xumadeeda iyo khaladka aada ku jirtaan natiijadiisa dib baad ka ogaan doontaa alhaakum takaatur waxa weeye waxaa idin shuqliyey insaankiiow oo idinka shuqliyey maslaxadiinna muhimmadii laydin abuuray wixii dani idinku jirtay aakhiradiinnii waxaa idinka mashquuliyey attakaathuru badni isugu faanid faanid aada isugu faanaysaan badnida aad kala badsanaysaan adduunyada waxaad kala badsanaysaan ood ku tartamaysaan maalan xoolihii waxaad badsanaysaan ood ku tartamaysaan carruurtii waxaad badsanaysaan cilmigii aan kuu dhawaynayn ilaahi subxana wa tacaala waxaa soo gelaya dhismihii iyo guryihii waxaa soo gelaya beerihii waxaa soo gelaya dadka ku raacsan iyo atbaacda waxaa soo gelaya jaahii iyo sharafkii iyo magacii waxaa soo gelaya kursigii iyo macnaha waxa weyaan maaratay madaxtinimadii tanaad tartan ugu jirtaanoo aada badsigeeda ku tartamaysaan ood isugu faanaysaan midaasaana idin mashquulisay oo hawshii iyo muhimadii laydiin abuurayba tanaad kaga mashquulseen alhaakum takaatur sidaasaad ku mashquulsantiin wa ficlan saas bini aadamku siduu leeyahay hebel yuusan kaa xoolo badnaani hebel yuusan kaa caruur badani hebel yuusan kaa dumar badani hebel yuusan kaa saramarin oo kaa kursi fiiclaanin hebel yuusan kaa magac iyo sharaf fiiclaanin tartankaasaa sidiinaba idin mashquuliye ood kaga mashquusheen hawshii rabbigiin idiin abuuray oo inaad rumaysaan ood caabudaan ood raacdaan jidku raalli ku yahay maanaa arrintaasa idin mashquulisa taasaad ugu jirteen baa xataa zurtumulmaqaabira ilaa geeridu idinka timid saas maana waaba niman sarqaasama maba aydaan qumanayn sidaad waxaa ugu dhex jirteenood u mashquulsanaydeen ayay tii ilaahay idinku timid oo geeridu idinku timid zurtumulmaqaabira waxaa laga wadaa sida raajixa ilaa ay geeridu idinku timid oo markaa qabriga aydin geysay maydaan miyirsanin maydaan baraarugin maydaan isdaba qabanin saad uun tartankaa ugu jirteen oo aad adduunyo ugu tartamayseen ayaa geeridii idinku timi markaasuu qabriga idiinsii qaaday waxaa laga dhigay marka qubuurta gelideeda ziyaara laga cabiray booqasho ilaa aad qubuurta booqateen shayga haddaad booqato ma ku nagaanaysaa meelaad booqatay ya maanta haddii saaxiibkaa oo xanuunsanayo intaad gaadho aada booqasho ugu tagto macnaheedu ma waxa weeyaan gurigaasaad degaysaayood la joogaysaa weligaa kasoo noqon maysa mise booqasho maxaa la yidhahda meelaad waxay joogaysaood kasoo noqonaysa sooma zurtumulmaqaabira waxay kutusaysaa qubuurta waa booqasho oo wax yar unbaa la joogi doonaa meelaad ziyaartay waa laga soo laabtaayo waadna kasoo noqon doontaa macnahaasay faa'idaynaysa oo waxaa laga fahmayaa in qabrina la geli qabrigana laga soo bixi doono nololi ka dambayn doonto lafdu ziyaara ayaa laga fahmaya macnaha ilaa markaa geeridu idinku timid baa tartankaa ku jirteen macnaha nabigeena waxaa ka sugan sal alay waslam xadiid imaam muslim iyo keyrkii ay soo saareen min xadiidi mutarif ibni cabdillahi bni shakiir can abiihi wuxuu yidhi nabigaan u imid sal alay waslam isagoo akrinaya alhaakum takaatur oo uu leeyahay nabigu sal lay waslam yaquulu bnu aadam maali maali ibni aadam wuxuu leeyahay xoolahaygii xoolahaygii hantidaydii waxaygii waxaasuu ku haya markaasaa nabigu wuxu uhi sal lay waslam wahal laka min maalika ila ma akalta faafnayt aw labista faablayt aw tasadaqta faamdayt waa adiga xoolahaygii xoolahaygii ku hayee xoolahaaga miyaad ku leedahay waxaad cuntay oo dhammaysatay mooye iyo waxaad xidhatay oo kaa duugoobay oo kaa dhammaaday iyo waxaad sadaqaysatay ood ilaahay agtiisa dhigatay mooye intaa waxaani miyaad ku leedahay maya waa waxaad cuntay ood cabtay oo saxro noqday iyo waxaad xidhatay oo mare aad xidhatay oo kaa dhammaatay intaa maxaa sadexeeya waxaad sadaqaysatay ood ilahay agtiisa dhigatay intaa waxaani xoolahaaga miyaad ku leedahay maya intaa wixii ka soo hadhay rag baa iskale ood uga tegaysaa adigu mali saas maana ayib marka rasuulku sal alay waslam aayaddaas ayuu macnaha fasiraya xadiidkaa ku fasiraya salawatu rabbi wasalaamu caleyh rabbi wuxuuna yidhi marka kallaa war ka jooga war joojiya war faantankan iyo tartankan aada ugu jirtaan adduunyo iyo shuqlinta ayay idin shuqlisay daaya sawfa taclamuuna waad ogaan doontaan waxaad ogaan doontaan arrinta aad ku sugan tihiin inay gaf iyo khalad tahay goormaad ogaan doontaan waxaad ka dhigtaa midda waxaad ogaan doontaan markay geerin ku timaado xaqiiqadii laydinka sheekaynayana aada indhaha saartaan markaasaad ogaan doontaan uma kadibna kallaa ka jooga waa lagu celinaya war ka jooga ilahi subxana wa tacala waxba inooma dhaaf si walbaa laynoola hadlay hadalka waa laynoo adkay waa laynogu celceliy warka sawfa taclamuuna dibbaad ka ogaan doontaan waxa aad ku sugan tihiin cirib xumadiisa tanna waa goorma waa qabriga markii la galo qabriga gudihiisa markaad dhimanaysaanna waa midda horeo sawfa taclamuuna marka waad ogaan oo markay geeridu kugu timaadaba wixii adduunye ee dhex dabaalanaysay inaad khaldanayd markay geeridu kugu timaadaba waad garan mar labaadna waad garanoo markaad qabriga gasho oo xisaabtaadii lagu hor keeno oo lagu imtixaano oo ama cadaab ama janno lagu mariyo mar labaad baad garani adduunka wixii aad ku jirtay tartankii adduunya inuu khalad ah sawfa taclamuunada dambe saasaa laga wada macna alhaakum waxaa idin daahiyey ama waxaa idin shuqliyey insaankiiow oo wixii muhimmadiinna iyo wixii laydiin abuurayo danihiinna idinka mashquuliyey attakaahuru badni isugu faanid xataa zurtum ilaa aada ziyaarateenoo ad booqateen almaqaabira xabaalaha ilaa aada booqateen oo qubuurta ka gasheen ood ka dhimateen kallaa ka jooge sawfa taclamuuna dibbaad ka ogaan doontaan waa markay geeridu idinku timaadeen waxaad hayseen inuu khalad ahaa waad ogaan doontaan uma kadibna kallaa ka jooge sawfa taclamuuna dibbaad ka ogaan doontaan waxaad haysaan ciribxumadiisa iyo natiijadiisa waa goormo waa markaad qabriga gashaan kallaa ka jooge law taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen waxa idinka horeeya cilma alyaqiini cilmiga ogaant yani waxa weye yaqiinta ogaanteeda yaqiinta cilmigeeda haddaad ogaan lahaydeen hee lamaa alhaakum takaatur jawaabtii halkaas ku jirta yani badni isugu faaniddu idinma shuquliseen haddaad cilmiga yaqiintaa ogaan lahaydeen la tarawunna waad arkaysaan oo waad arkaysaan aljaxiima jaxiimaad arkaysaan uma kadibna la tarawunna waad arkaysaan haa jaxiimo ayaad arkaysaan cayna alyaqiini hubaasha nafteeda ah yani waxa weeyaan ru'yatan aragti baad arkaysaan aragtidaasoo caynalyaqiini hubaasha nafteedii ah hubaashii nafteedii ah baad arkaysaan ama yaqiin dhab ah oo hubaal ah oo shaki ku jirin baad arkaysaan macnaha uma kadibna latus'alunna waa laydin weydiino waa laydin weydiin yowmaidin maalinkaasi cani naciimi shaygii laydinku nimceeyey waxyaalihii laydin siiyey baa laydin weydiinaya kalaa law taclamuuna cilma alyaqiini waxa weeye haddii aada cilmiga yaqiinta ah ee hubaasha ah een shaki ku jirin haddaad ogaan lahaydeen adduunyo mana aydan ku tartanteen badsigeeduna idinma mashquuliyeen saasaa jawaabtu wey waxa idinka maqani waxa weeye waxyaalaha idinka horeeye idinku soo socda cilmigoodii yaqiinta aha baydan haynin geerida cilmigeedii yaqiinta ahayd ma haysaan dhimashada iyo qabriga markii la galo waxaad meeshaa yaalla yaqiintiisii baydan haynin aakharo iyo markii laysa soo saaro yaqiinteedii bayna haynin rabbi markii la hortago iyo xisaabta yaqiinteedii ma haysaan janno iyo naar yaqiinteedii ma haysaan waxyaalaha idinku soo socda haddaad si hubaal ah oo yaqiin ah u hayn lahaydeen oo u ogaan lahaydeen adduun iyo tartankiisaba dhinac waa iska dhigi lahaydeen maba idinma shuqliyeen mana idanku tartanteen laakiin cilmi daraa idin haysa aqoon daraa idin haysa ogaansho la-aan baa idin haysa yaqiin la-aan baa idin haysa nin yaqiin haya oo aakhire iyo waxyaabaha soo socda yaqiinteeda hayaay adduunyo ma shuqliso tartanna kuma galo aakharu u bataa laakiin waxaad adduunyo ugu badateen waxaa layna leeyahay waxyaabaha soo socda ayaynan yaqiintoodii haynin saas rabbi ilahi subxana watacala laakiin waxay dooniba ha noqotee latarawunna aljaxiima jaxiima waad arkaysaan jaxiimada laydinka sheekaynayo soo socotay laydin leeyahay iska jira waad arki doontaan bu rabbi yidhi subxana wa tacala waa lagu celiyo waxaa la yidhi waad arki doontaanoo il dhab ah baad ku arki doontaan il dhab ah waa la dhihi karaa cayn alyaqiin il dhab ah oo aan yani ahayn aan yani waxa weye xaqiiqo ah baad ku arki doontaan ama cayn alyaqiini waxaa la dhihi yani waxaa la dhihi karaa cayn alyaqiini yaqiintii nafteeda aragti oo yaqiin ah yaqiintii weliba nafteedii abaad arkaysaan yani hubaal baad u arkaysaan iyo shaki la-aan iyo xaqiiqa iyadoo baad jaxiimo arki doontaan bu rabbi subxana wa tacala kalaa law taclamuuna haddaad ogaan haddaad og tihiin waxaa idinka horeeya haddaad og tihiin cilma alyaqiini cilmiga yaqiinta ah cilma alyaqiini ha cilmiga la hubo waa la dhihi karaa cilmiga la hubo law taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen cilma alyaqiini alcilma alyaqiin oo marka waxay noqonaysaa macnaha waxa weye min baabi idaafati sifati ilaa mawsuufiha bay noqonaysaa macnaha yani waxa weye cilmiga hubaasha ah ogaanshaha dhabtaa ee yaqiinta ah haddaad ogaan lahaydeen leanna waxa weye sideedaba saan horeyba usoo sheegnay ogaanta bini aadamku uu shay ogaado yaa martabad ah darajooyin wey kala sarreeya yani waxa weeye cilmi iyo yaqiin iyo cilmu lyaqiin iyo cayn lyaqiin iyo xaqu lyaqiin xaqu lyaqiin baa ugu ugu sarreeya cayn lyaqiin baa ku jirta oo ku xigta waa markii aad shayga isha ku hayso wey ee shaygii aada aragto wey macana xaqul yaqiin shayga laftiisiibaabaad ku dhex jirtaayo aad ku taabanayo oo shay aad markaa la baashirayso wey waa xaqul yaqiin caynul yaqiinna weli ma aadan gaadhinoo mama aadan taabanin laakiin ishaadaa arkaysa cilmul yaqiinna waxa weye qalbigaagaad ka hubtaayoo shaki yar kuguma jiro yaqiintaa ka yara hoosaysa cilmiguna waa kasii hooseeya marka waxa weeyaan caynalyaqiin waa il dhab ah cilmulyaqiinna waa ogaansho dhab oon shaki ku jirin baad macnaha ogaanaysaan kalaa law taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen cilma alyaqiini cilmiga la hube ee yaqiintaa haddaad ogaan lahaydeen waxyaabaha idinka horeeya idinku soo socda lamaa alhaakum takaathuru kala badsiga adduunyada iyo tartankooda idinkama idinma shuqliyeen latarawunna waad arki doontaanoo waad arki doontaan waad arkaysaanoo waad arkaysaan aljaxiima jaxiimaad arkaysaan waa laydin tusi waa la soo muujin uma kadibna latarawunnahaa jaxiimaad arkaysaan cayna alyaqiini yaqiinta nafteedii latarawunnahaa ru'yatan aragti baad arkaysaan aragtidaasoo cayna alyaqiini hubaasha nafteedii ah hubaasha nafteedii ah cayntu waa midii macnaha xuruufta akiidka ka mid ahay oo macnaha waxa weeyaan jaa zaydun caynuhu ti way macnaha laftiisii taas way macnaha yacni ama latarawunnaha waad arkaysaan cayna alyaqiini yaqiinta isheedii ishii yaqiinta oo nafteedii abaad ku arkaysaan oo xaqiiqa aan shaki ku jirin uma kadibna latus'alunna waa laydin weydiinoo waa laydin weydiin yowmaidin maalinkaa waxaa laydin weydiinayaa cani naciimi wixii laydinku nimceeyey laydin siiyey adduunyada baa laydin weydiin doonaa jaxiimo markaa laydin soo hordhigo wax walbana xaqiiqa ay noqoto yaqiin ay noqoto idinka hor muuqda ilan maanta sheeka inugu tao waa laynooga sheekaynaya laakiin maalinkaa waa laydin dul taagi doonaayo waa la arki doonaa marka isagaa waxaa laydin warsan doonaa laydin weydiin doona waxyaala ilahi idinku nimceeya subxana wa tacala oo maxaa ka mid a waxyaalaha ilahi noogu nimceeyey wax walba wey wax walba wey laba su-aalood baa lagaa weydiinaya nicmo kastoo ilahay ku siiya subxana wa tacala nicmadaasi waxa weeyaan khaasatan xoolaha xagee buu kaa soo galay ma xalaal mise xaaraam su-aasha haddaad ka jawaabto waxaa ku xigtaa xagee baad ku bixisay ma meel ilahay raalli ka yahay mise meel uu ilahay subxana watacala uusan raalli ka ahay labadaas su-aalood sida xadiiska nabigeena kusugan salawatu rabbi waslamu caleyh kadibna waxaa lagu weydiinayaa ma u isticmaashay meel rabbi subxaana wa tacaala meeshii rabbi kuu diray mise meel uusan rabbi fasaxin baad u isticmaashay nicmo kasta marka su-aashaasaa lagaa weydiinaya rabbi ma u qirtay haddaad u qirtay ma ka shukriday rabbigii ku siiyey daacadiisa ma u isticmaashay mise macsiyaad u isticmaashay nicmo kasta waa laydin weydiinaya rasuulkeena salawatu rabbi wasalaamu caleyh xadiid ayuu ku shee ku leeyahay xadiid uu soo saaray imaam muslim iyo keyrka ay soo saareen rasuulku sal lla lay slam habeen habeenada ka mid a ayuu gurigiisa gaajo la joogi kari waayay markaasuu soo baxay intuu soo baxay buu banaanka usoo baxay isagoo jid socda ayaa waxaa ku soo baxay abubakar iyo cumar markaasuu yii guryihiini maxaa idinka soo saaro aminka la wareegaysaa gaajaan la joogi weyne bay dheh gaajaa guryihii laga soo saartay waa israaceen nabiga sal lla lay slam iyo labadiisii saaxiib guri nin ansaariyo saxaabada ka mida uu lahaa bay tageen gurigii markay tageen ninkiio lahaayoo ka maqan bay tageen gabadhii guriga xaaskiisii ayaa soo dhawaysay oo fadhiisiisay markay aragtay nabiga sal lla lay slam iyo labadiisii saaxiib markaasuu yidhi hebel aawey wuu tegayoo biyuu noo raadiyey bay tir way fadhiisiisay ayagoo fadhiya yuu kor ka yimid markaasuu wuxuu yidhi ilaahay baa mahad iska leh maanta nin iga marti fiican ma jiro buuri maxaa yidhi nebi maxamed sal lla lay waslam iyo labadiis saaxiib baa marti u ah markiiba wuu ordayoo beer timir oo meesha ugu taalla intuu ku orday buu laan timira soo gooyey oo intaasoo noocoo timira ku taalla markaasuu soo hordhigay biyana waa u keenay timirtii iyo biyihii intay isla dhachayeen buu markiiba intuu mindi qaatay buu xoolihii ku orday markaasuu nabigu wuxu yhi sal lay waslam iyaaka walxaluub xoolaha irmaan iska jir buri xoolaha irmaan yani waxa weeyaan ninkan kaata degdega haye ordaya wuxuu ka yaabay nabigu sal lay waslam xoolihii irmaanka ahaa inuu mindida macnaha wax la dhex kaco markaasuu yihi irmaanka irmaanka iska jir suu u ordahay buu soo gawracayoo hilibkiina waa u keenay markay cuneen oo cabeen oo gaajadii ka baxday buu nabigu wuxuu yhi sal lay waslam wladii nafsii biyadihi latus'alunna can hada alnaciimi ywma alqiyaamati akhrajakum min buyuutikum aljuuc uma lam tarjicuu xataa asaabakum hada naciim buu naburi sal lay slam ilaahay baan ku dhaartay naftaydu ay gacantiisa ku jirteen nicmadan waa laydin weydiin maalinta qiyaamada buu nabigu ku yuri sal lay slam maxaa yeelay guryihiinnii gaaja idinka soo saarta kumana aydaan noqonin guryihiinnii ilaa ad dheragteen marka ma nicmahaan layskaga daba imaanayninba waa laydin weydiin buu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh hadday gaajaysnaayeen ilahay baa subxana wa tacala risiqaasi haddii iyagoo gaajaysnaa wax yaroo ilaahay siiyo gaajadii iskaga bixiyeen laleeyahay waa la yskaga daba imaan doona waa la isweydiin doonaa bal inaga ka warramo mar walba dherito daaca qudhun la dhimanayo ya uma latus'alu ah waa la yskaga daba imaan doona waxaad arkaysaa saas way macana ayib bal waxaa ku sugan imaamu tirmidi iyo keyrka ay soo saareen markay adhani soo degtay ayay markay soo degtay uma latus'alunna yawmaidin cani naciim ayaa dadkii waxay ku yidhaahdeen yaa rasuula allah can ayi naciimi nus'al fainamaa huma alswadaan maxay tahay nicmada aan haysanee nala weydiini labadii madmadooba unbaaban ku noollahay labada madmadoob mataqaanaa waa timir iyo biyo waxaan haysanaba waa timir iyo biye maxay tahay nicmada nala weydiin waalcaduwu xaadirun wa suyuufunaa calaa cawaatiqina bay timir iyo biyaanu wax ka naxnaa saa ay tahay haddana cadow baa nagu hareeraysanoo intaa dagaal ba seefta ma dhigno oo ma nasanno intaana halgankaana waa ku jirnaa ilahay dartii baan ugu jirnaa waxaan cuna waa timir iyo biyo waa labadaa madmadow maxaa nala weydiinba markaasaa nabigu wuxu yhi sal ly wasalam ina dalika sayakuun weligiinba mahad hadlay laakiin waa dhici doonaa buu rasulku yihi salawatu rabbi wasalam war murtidii saas adigu ama biyo ha lagu sii ama timir ha lagu sii ama dadaalo jihaad ama dacwo fidi ama daaco iyo saalixaad ku dadaal soo wuxuu laguma timin wixii lagu siiyey waa lagu weydiiyey ha yaraato ama ha badnaato macna saas ma marka layska tiiriyo wey macna ha layska tiiriyo nicamka ilaahay subxaana wa tacaala ha kuu koriyo taasaa macnaha wax weyleyna faray بسم الله الرحمن الرحيم سورة العصر سورة مكية سورة مكية والعصر سورة دني وسورة الإمام الشافعي عليه رحمة الله سيدة لقوريه ويري هدي أيضتكو سورة أي أفي صلها ويكون تدبر الهايين ويكون في الله وسورة هذا عشر قدوم قابلني ده ده iyo sidayna waxba uga tegin oo u dhaafin isma leh waa aad bay u gaabantay oo iyadoo dhanba waa saddex aayadood wey sidaa ay tahay haddana wax ay ka tagtay ma uu jiro rabbi wuxu uhi subxaana wa tacala marka walcasri insaankay ka warramaysaa iyo wuxuu ku liibaani karo iyo wuxuu ku khasaari karo insaanku waa laba qaybood qaybna way khasaarsan tahay qaybna way faa'iidsan tahay faa'iiday haysataa maxaa lagu faa'iidaa maxaase lagu khasaaraa adduun iyo aakharaba waa intaa suuraddu intay ka warramayso saas way macnaa asbaabu sacaada wa asbaabu shaqaawa ayay suuraddu ku saabsantahay walcasri buu rabbi yihi subxana wa tacaala casarkaan ku dhaartay walcasri zamanka ayaan ku dhaartay ina alinsaana insaankii lafii khusrin khasaaro dhexdiisuu ku sugan yahay ila aladiina kuwii mooye aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan oo watawaasaw isu dardaarmay bilxaqi xaqa isu dardaarmay oo watawaasaw isu dardaarmay bisabri sabirka isu dardaarmay mooye rabbi waa dhaartay casriga waxaa fiican in laga dhiga zamanka guud laga dhigo casarkana qaar baa ku fasira waa waktiga yani waxa weeyaan maalinta qeybteeda dambe ah laakiin sida fiican oo ibnuqayim iyo ibnukathiir ay rajaxayaan walcasri zamankaoo dhan ka dhig zamankan ku dhaartaye insaanku khasaaruu ku dhex jiraa waa khasaartay waxaa laga dhigay insaankii bini aadamku kulligood inay adduunkan wada ganacsanayaan ganacsi inay ku jiraan baa laga dhigay dhaqankoodaa iyo kallahaadoodaa iyo ficilkoodaa iyo beerashadooda iyo yacni waxa weeye noloshoodao dhan baa waxaa laga dhigay sidii wax ganacsanayo o kaleeto ganacsigiibaa marka laba ah midna waa lagu khasaaray midna waa lagu faa'iidey insaanka intiisa badani marka ganacsigiisa adduunyo iyo dhaqankiisa adduunyo waa ku khasaarsan yahay oo wuxuu ku jira halaag iyo waxaan faa'iido lahayn iyo waxaan dani ugu jirin buu ku dhex nool yahay insaanka asalkiisa waa saas asalka insaanku waa saas waxaa khasaaraha ka baxsan oo isaga noloshiisa adduunyana ay faa'iido tahay noloshiisa aakharana faa'iidaya waxa weeyaan waa dadka tilmaamaha laga helay afar tilmaamood wey marka afartaa tilmaamood baa waa mawaasiin wey waa miisaan rabbi subxana wa tacala dejiyo midda koobaad ee khasaaraha lagaga baxo adduunyada waxa weeye waa iimaan in qalbigaaga ilaahay iimaan ku nooleeyo subxana wa tacala oo rabbi qalbigaaga iimaan geliyo wax kastoo ay waajib tahay in la rumeeyo inaad rumayso alla jiritaankiisa xaqiisa rusushiisa kutubtiisa malaa'igtiisa aakharo yacni inaad rumayso wax kastooo loo baahanya in la rumeeyo iimaanka waa qodobka koobaad wey ruuxaan marka iimaan lahayn waa khasaarsan yahay gaal oo dhan halkaasi ku baxday soomayna khasaar gaal oo dhan waa khasaarsan noloshiisa waa khasaaro wax faa'iide le nolol faa'iide le ma noola maxaa yeele adduunkana waa kadeedan yaho waa dhiban yaho ma nasana aakhirana cadaab ilahay baa sugrayay ciqaabtii subxana wa tacala iimaanku waa shayga koobaad ee adduunkana lagu gaadho nasiino xasilooyi qanacsanaan deganaansho raaxo lagu gaadho aakharana ilahay jannihiisa radihiisa lagu gaadho iimaanku waa qodobka koobaad qodobka labaadi waxa weye waa camilu saalixaati iimaankii qalbigooda ku jira waxay ku dareen dhaqan acmaasha ilaahay jecel yahay bay sameeyaan iimaanku keliya qalbi sheegad keliya maaha taasi waxay diidaysaa dadka un waan rumaysannahay oo ilaahay baan rumaysannahay oo mu'miniin baan nahay dhahay laakiin wax dhaqan ah iyo wax camal ah aan lagu haynin xataa salaadbaa ugu horraysa salaad laguma hayo sakan laguma hayo soon laguma hayo xaj laguma hayo kuwaasina waa khasaarsan yahay oo qodobkay ku baxeen wa camilu saalixaati qodobkaasay ku baxeen iimaankoodu sax maaha markaas iimaan saxsan maaha maxaa yeelay iimaan hadduu qalbiga galo qasab weeye inuu midho soo saaro midhihiisuna waa camalka saalixa iimaanka yani waa qayb ka mid a iimaanka jus ka mida way camalka saalixa maana camalkana waxaa saalix la yidhaahdaa markii uu ilaahay dartiina loola jeedo sidii shareecada ugu soo aroorayna loo sameeyo oo nebiga sunnadiisii lagu raaco ruuxa samaynayana uu mu'min yahay baa camalka saalix la yidhahda wa camilu saalixaati acmaasha ay samaynayaan acmaal saalix oo cilmiyeysan sidii ilaahay u faray sidii rasuulka u jideeyey bay acmaasha u samaynayaan iyo daacaadka ilahi subxana wa tacala ay ugu dhowaanayaan waa qodobka labaad intaa keliya miya qodobka saddexaad ee khasaaraha aad kaga bixi waxa weeye watawaasaw bilxaqi xaqa isu dardaarmaan isagii labada arrimood buu ruuxu ku dhamaystirmaya isaga la fahantiisa oo ah macnaha waxa weeyaan in iimaanna uu leeyahay marka labaadna uu dhaqan iyo camal la yimaado watawaasaw bilxaqi khalqiga ilaahayna wuu dhammaystiraayo wuu anfacaa oo waxyaabihii isagu uu rumeeyey iyo mabdi uu xambaarsanaa buu khalqiga u dardaarmaa wuu ugu yeedhaa wuu kula dadaalaa wuu ka shaqeeyaa watawaasaw bilxaqi maxaa la diidaya marka anugu mumin baanahay waana tukadaa waan cibaadaystaa wabas intaa khasaaraha kaga bixi maysa qasab wey haddaad doonaysa inaad khasaaraha ka baxdo mabdaca aad rumaysan tahay iyo diinta islaamka iyo hadyigan ilaahay subxaana wa tacaala ku siiyey xambaar oo dadka gaadhsii u dardaaran khayrka ugu yeedh xumaantaad aragto ka hortagoo la dagaalan xoolahaaga iyo naftaada iyo waqtigaaga iyo caqligaaga ku dagaalan oo ilahay diintiisa subxaana watacaala gaadhsiinteeda qayb ka qaada watawaasaw bilxaqi haddii laga waayo khasaarihii lugtaad kula jirtaa weli qodobkaas dad badan buu markaas khasaarihii weli maada ka bixi qodobka afraad ee ugu dambeeya waxa weeye watawaasaw bisabri oo sabirkay isu dardaarmaan sabirka intaa lasoo sheegayba sabir buu u baahanta iimaanku sabir buu u baahan yahay camalka saalixa sabir buu u baahan yahay diintoo dadka loogu yeedho oo loo dardaarmo xaqa sabir buu u baahan yahay intaas sabirkoodi iyo adkaysigoodana dadka ugu yeedha oo sabirku macnaa waxa wey saddexdiisa qaybood baa soo gelisa saddexdiisa qaybood in daacada ilaahay lagu sabro oo naftu ma rabto daacada ilaahay in lagu xakameeyo lagu qasbo ilahay daacadiisa macsiyada ilaahay iyo dunuubta in nafta laga xakameeyo oo laga sabriyo ilaan way doonaysaa masaa'ibta ilaahay waxyaalaha ilaahay qadaray ee qorsheeyey masaa'ibtae kugu dhacaysa inaad ku sabirtoodan argagixin intaasuu dadka ugu yeedhaya intaa dadkaba ugu yeedhaya afartaa qodob ruuxa laga helay adduunkana ma khasaarsana noloshiisa aakharana khasaaro is arki maayaan afartaa qodob mid ka mida ruuxii laga waayey khasaaraha dhinacan buu kaga jiraa afartaba ruuxa laga wada waayey waa wada khasaartay noloshiisa o dhan waa khasaaro mid ka mida ruuxa laga waayeyna noloshiisu khasaaro kama madhna soo ma jeeda marka aayaduma waxbay ka tagtay aayad waxuma dhahay asbaabtii lagu khasaarayeyna waa inoo sheegtay oo waa asbaabtan hadda la sheegay cagsigooda wey asbaabtii lagu liibaanahayey ee lagu faa'iidahayeyna waa inoo sheegtay waxba ma dhaafin marka saas weya sidaas daraaddeed ba wuxuu leeyahy ibnulqayim caleyh raxmatullah ibni aadamka kamaalkiisa iyo dhammaystirankiisu afar martabo weeyaanba martabada koobaad waa macrifatu lxaqi martabada labaadna alcamalu bihi wey martabada saddexaadna waxa weeye tacliimuhu man laa yuxsinuhu martabada afraad sabruhu cala tacalumihi waalcamali bihi wa tacliimihi afartii martababa suuraddu waa sheegtay martabada koowaad waxa weeye xaqii inaad garato xaqa inaad garato oo cilmi aad u leedahood kala garato xaqiyo baatilka oo taa xaggeen ka fahmaynaa cilmiga wa camilu saalixaati buu cilmigu ku jira maxaa yeelay camalku saalix maba noqon karo hadduusan cilmiyeysnayn soo saas ma marka macrifatuhu waa kow markaad garato kadibna inaad ku camal fasho dhaqan aad ka dhigato wa camilu saalixaat marka saddexaadna waxa weeyaan inaad dadka aan aqoonin barto watawaasaw bilxaqi marka afraadna waxa weeye inaad ku sabirto barashadiisa iyo ku camalfalkiisa iyo beridiisa soo ma jeed afartaa martabo iyo bini aadamku ku dhammaystirmaa khasaarahana kaga baxa faa'iidadana ku gaadha maana walcasri zamankan ku dhaartay buu rabbi yihi subxaana wa tacaala ee ina alinsaana insaankii lafii khusrin insaan dhammaantii inta laga soo reebi doono mooye lafii khusrin khasaaro dhexdiisuu ku sugan yahay nolol uu ku khasaarsan yahay buu ku sugan yahay oo adduunkana ku rafaadsan yahy ku dhibin yahay aakharana cadaab ilahi ku geli doono ila aladiina kuwii mooyaane aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wanaagsan acmaasha wanaagsanee acmaashooda cilmiyeeyey ilahay ay ugu dhowaanayaan subxana wa tacala oo watawaasaw isu dardaarmay bilxaqi xaqa isu dardaarmay yani waxa sugan khayrka dhammaantiibaa xaqa soo gelaya tawxiidka daacada ilaahay kutubta iyo rususha raacitaankooda adduunkoo laga zaahido aakharo oo loo diyaargaroobo la jeclaado watawaasaw bilxaqi waxaa soo gelaya wax kastoo ilahay jecel yahay subxana watacala oo watawaasaw isu dardaarmay bisabri sabirkana isu dardaarmay in la adkaysto oo xaqaasi lagu adkaysto yacni cilmiga iyo camalka iyo tacliimta iyo dacwada intaba in loo adkaysto dhibaatooyinka kaaga imaanaya inaad u dulqaadato leanna ma aha shay naftu jecelnahay ma aha waddo intay yani ubax dhinacyaha laga saarsaaroo lagugu goglan oo aad caadi ku maraysana maaha intuba waa adag yihiin waana lagugu imtixaanayaa sabir marka waa inaad kaashatood kaga baxdo macna bismi llahi raxmaan raxiim suurat lhumaza ayaduna waa suura makiyo waylun likulli humazatin lumaza halkan waxa weye ilahi subxaana wa tacaala wuxuu ku dhaleecaynaya oo loogu hanjabaya bini aadamka qaar ka mid a bini aadan maanta waa la daba joogaa suuradahani bini aadan bay daba joogaan insaankaas kiisa qalloocsan iyo kiisa saxsan baa la kala tilmaamaya si berrito adiga faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur liyahlika man halaka can bayina wayaxya man xaya can bayina siduusan berrito addoonku udhi waxba iga qarsoomay wakaa jidku waa cad yahay adiga khiyaarkaaga ama naar ku gal ama khiyaarkaaga janno ku gal wax walba waa in lagu qeexo lagu caddayo suuraddani marka waxay ka hadlaysaa bini aadamka qaar ka mida oo dhaqankiisu uu yahay inuu uun shaqo ka dhigto dadka dadka wax ka sheegooda dadka dhalecayntooda dadka dabagalkooda dadka ceebayntooda isaguna ceebtiisa ay ka qarsoontay isagoo cujbi iyo isla weynan baa ku jira waa ismahadiyey dadka kaleeto iyo khalqiga kalena ceebihiisaa u muuqda markaasuu durhayaa wax ka sheegayaa dhaleecaynayaa dabagelayaa sinfiga noocaasoo kale a dhaqankaa leh ayuu rabbi subxana wa tacala suurada ku dhaleecaynaya wuxuu rabbi yihi subxana wa tacaala waylun halaag likulli humazatin ceebayn badane kulligii buu u sugnaaday ceebayn badane lumazatin oo haddana durid badan oo durid badana haddana dadka dura alladii midkaasoo jamaca kulmiyey maalan xoolo kulmiyey oo wacaddadahu tirtiriyey xoolo ururiyey markaasuu mar walba tirinaya ku noqnoqonaya yaxsabu wuxuu malaynayaa ana maalahu xoolihiisu akhladahu inuu waarinayo waxayba la tahayba xoolahan faraha badan inuu sii jiri doono uu waari doono moode kallaa ha ka jooge saa arrinkumay hahadaaye layumbadanna walle waa la tuuri oo waa la tuuri fi lxutamati naarta burburisa la yidhahda xutama naarta burburisa la yidhahda wixii lagu tuuraba riiqda taasaan lagu tuuri barburi subxana wa tacala wamaa adraaka maxaa ku ogeysiyey ma maxay ahaatay alxutamatu riiqdo burburisa maxay tahay naarullahi naarti ilaahay almuuqadatu ee la huriyey allatii midaasoo tatalicu saaqaysa cala alaf'idati wadnayowka wadnahay saaqaysa oo gaadhaysaa inahaa iyadu calayhim korkooda mu'sadatun labada kelima waa isku macno waa kelimataani mutaraadifatan waa isku macnoo labadoodaba waxaa la yidhaahdaa dadka bini aadamka kale ceebihiisa dabagala oo wax ka sheega oo dhaleeceeya culimada qaarna waa kala duwayaanoo waxay leeyihiin humaska waxa weeyaan waa dadka carabkooda iyo afkooda dadka ku duro wax uga sheega lumaskana waxaa la yidhahdaa ficilkiisuu dadka ku duraya gacantaasuu ka xamanaya carabkuu ka xamanaya ishuu ku xamanaya waa il jebinaya gacantuu ku ishaaraya yani jidhkiisa ayuuyaa waxa uu samaynaya wax laga fahmayo inuu ruuxaa durayo wax ka sheegayo marka waxa weyaan lumaskana ficilkaa loo celinaya humaskana carabka iyo afkaa loo celinaya af iyo adinba dadku kama nabadgalaan saasaa macnaha laga wada qolana waxay leeyihiin humaska iyo lumaska farqiga udhexeeya waxa weeye midna ruuxu markuu kusoo jeedo waa humaska markuu kusoo jeedo isagoo arkayuuba xantaayo wax ka sheega oo duraa lumaskuna markii laga sii jeesadoo laga tagoo laga maqan yahay buu dadka duraa adiga si aad tidhaahdaba labada kelima waa isku macno dhow yahay saas mana dadka shaqadoodu siday tahay ayuu rabbi subxana wa tacala leeyahy halaag iyagaa iskale haddana dhaqankiisu waxa weeyaan wuxuu kulmiyey oo ururiyey xoolo adduunyuu isu keenay wacaddadahu markaasuu haddana tirtiriyey wixii adduunyo la odhan jiray meelay jirtayba intuu isu keenay buu ururiyey jacaylka uu jecel yahay siduu ugu mashquulsan yahay mar walba haddana tirinteedu ku noqonayo ama wuu diyaariyey oo waa la dhihi karaa oo cadadahu wuu diyaariyey oo intuu qaybqaybiyey buu qaybba wuxuu ugu talagalay shay qaybba shaygu ugu talagalay inta accountiga ku jirta waxaan ugu talagalay haddii cudurro yimaadaan accountiga inta ku jirtana waxaan ugu talagalay bal haddii cunto yaraan dhacdo accountigana waxaan ugu talagalayba ilmaha iyo caruurta accountigana waxaan ugu talagalay bal inaan guriyo wacadadahu wuu didiyaariyey oo qaybo kala gegedisan oo qayba meel uu ugu talagalay buu ka dhigay sidaan waa lagu fasiri kara wuu titiriyeyna waa laga gadho tirintiisu ku noqnoqdayoo lix jeclada xoolaha ka haysa hal mar intuu tiriyo dayn maaye mar walba buug iyo qalin iyo kuleetar buu u qaadanaya waa ku noqonaya haddana waa xisaabaya haddana waa ku noqonaya waa xisaabaya lix jeclada iyo macnaha sida u jeceliyo macnaha alladii jamaca maalan wacadadahu sidaasuu u xoolo jecel yaho waa bakayl haddana maca dalika khalqiga ilahi ka baxsan maya bal labaduu isu keena fiir bukli iyo xoolihii inuu ku gacan adaygo khalqigii ilahayna ay ka baxsan waayaan oo afkiisa iyo adinkiisa laga nabadgeli waayo ruuxaasi naar buu leeyahy yaxsabu ana maalahu akhladahu xoolihiisu inay waariyan waarinayaan buu moodaya leanna xoolaha markaad hesho inta badan xooluhu iyo adduunyadu waxay keentaa iididiilo dheer iididiilo dheer oo inaad tidhaahdo muddo dheer baad noolaalaysaa wakti inaad ku tashato a markaasa waxaad dejinaysaa brogramyo iyo barnaamij intaasoo sano kadib la fulin doono sonton sano kadib mashruucaasaan fulin doonaa soddon sano kadib konton sano kadib mashruucaasaan fulin doonaa maxaa keenaya leanna waxa weeya wuxuu moodayaa xoolaha iyo xoogaagu markay isugu hagaagaan geeri iyo jadwalkeedoo dhan ba agtiisa hor yaa ka baxaysaba meesha waaba dhimanba waa almaamaya markaasu wuxuu moodayaa inuu sii jirayo weligiiba noolaan doono macna rabbi wuxuu leeyahay subxaana wa tacala ha joog arrintaa ha daayo dadka uu wax ka sheegayo iyo khalqiga uu duraya ha daayo xoolahan intuu ururiyo uu ku bakaynayo ku gacan adaygayo ha daayo inuu waarayo moodidda uu moodaya hadaaye layunbadanna fi lxutamati walla in lagu tuuri naarta xutama waa naar naaraha ka mid a xutamana waxaa loo yidhi bay dhahaan waxaa la yidhahdaa wax alla wixii lagu tuuraba daqiiqad bay macnaha riiqaysaa oo burburinaysa xutama saasaa loo yidhi sidaadii ugu sii dhacaya shayga lagu tuuray ismaba haystaba isagii o dhan macnaha waxa wey way kala fiiqaysaa way burburinaysaa macna maxaa ku ogeysiiye xutama waxay tahay waa naarta ilaahay naarullahi ilahay maxaa loogu idaafeeyey waxaa loogu idaafeeyey weynankeeda cadamadeeda saas way macnaa leanna ilaahay cadamadiisa iyo weynankiisa naarta isaga loo tiiriyey uu ugu talagalay xusaada inuu ku cadaabo ma wax sahlan ba naarullahi almuuqadatu ee la huriyey wakti walba hurin baa loola taaganya waata nabigu uri sal ly slam waa la huriyeyo yani waxa weeyaan way caddayd markii hore waa la huriyey markaasay guduudatay kun sanaa la hurinay markaasay guduudatay kun dambaa la hurinay markaasay madoobaatay madowgay ku jirtaa buu nabi maxamed yiri salawatu rabbi waslamu caleyh wakti walba waa la hurinaya markay galaan xataa hurinta waa lagu waday naarullahi almuuqada kulaylkeeda waxay gaadhaysaa oy daalacanaysaa oy saaqaysaa qalbiyada bini aadamka wadnaha maxaa wadnaha loo cabiray jidhkao dhan baa wada saaqaysaa way gaadhaysaa waxaa wadnaha loo cabiray laba arrimood waa midda koobaade horta wadnaha bini aadamku waa xubinka ugu jilicsan ee haddii uu wax yar uu dareemo aaman jiri karinba xubnaha kaleo dhan waa laga yaabaa haddii wax gaadhaan inay waxoogaa iska yar adkaystaan laakiin meesha bini aadamka ugu jilicsan ugu tabar yar ugu khatarsan waa wadnaha meeshii ugu halisanayd way saaqaysaayoo kulkeedu waa gaadhaya waa mid ta labaad weeye waxaa lagu tusayaa qalbiga waxaa loo cabiray iyo fu-aadka qalbigu waa meeshii mabaadi'da laysku cadaabayo meeshay ku jirtay wey oo kufriga laysku cadaabaya qalbibuu ku jiray nifaaqa laysku cadaabayay qalbibuu ku jiray yacni macaasida laysku cadaabayay qalbibay kasoo fushay qalbigu ilaa waa xarunta jidhka wey isagaasaa la yidhi marka cadaabka xanuunkiisa iyo iyo xanuun iyo macnaha waxa weeyaan olankiisu waa saaqaya oo jidhka kaloo dhan intuu dhaafo iyuu qalbiga gaarhaya macnaha sidaa ay markay tahay inahaa calayhim mu'sadatun rabbi subxana wa tacaala markii naarta la geliyo waa lagu daboolaya ilan dabool bay leedahay waa lagu afteedaa lagu xidhaya la xidhayo fii camadin mumadadatin macaani dhowray leedahay lakiin hal macnaan ku gaabsanaynaa markay naarta gudaheeda ku jiraan naarta gudaheeda tiirar waaweyn oo ka taagan ayaa lagu xidhxidhaya waxay dhihi jireen waagii hore tuugga marka lasoo qabto si uusan u fakanin tiir weyn inta lasoo qaado tiirka lakala jea tiirka inta la kala jeeha baa lugaha iyo gacamaha loo gelinaya tiirka tiirka dhexdiisaa loo gelinaya markaasaa lagu xidhxidhaya halkaasuu ku xabfisnaanaya marka marka naarta gudaheedii bay ku jiraan waa xabisan yihiin oo tiirarkaasay ku xidxidhan yihiin haddana naartiibaa korka lagaga daboolay mabay kula tahay inay ka bixi karaan ya ma bixi karaan ilahi subxana watacala hanaga badbaadiy waylun halaag likulli humazatin ceebayn badane kulligiibuu u sugnaaday lumazatin oo haddana durid badan khalqigi ilaahi ceebeeyo oo duro oo wax ka sheega sharafkooda iyo nasabkooda iyo yani dura oo waxuun macnaha wax wey dadka wax ka sheega waa waa dabeecad xun dabeecad aada u liidato leanna ruuxa sidiisaba dadka bini aadamka wuxuu wax ka sheegaa oo ceebahooda u muuqdaan markuu tiisa halmaamo tiisa markuu halmaamo hadduu ruuxu ceebihiisa mar walba ay u muuqdaan wuu ka xishoonayaa xataa dadka kale ceebtooda inuu ku sheego laakiin markaad ceebta dadka ku mashquulaysa waxa weya waa markay taadu kaa qarsoonto sida nabigeena ka sugan salawatu rabbi waslamu caleyh yaraa axadukum alqadaata fii cayni akhiihi walaa yara aljidca almuctarida fii caynihi midkiin walaalkii ceebtiisa yani qoridaaf yar qashin yaroo isha kaga jira buu arkaya qori yar oo qashin ahoo walaalkaa ishiisa ku jira waad arkay laakiin jirid weyn dogab weyn oo isha dhexdiisa ishiisa dhexdiisa ku babcan ma arkayo binaadamku waa saa ishaada qoriga weyn ee ku dhex jira kuma muuqdo laakiin wax yar oo walaalkaa ishiisa ku jira kaa qarsoomi maayo maxaa laga wadaa ceebtaada weyn ee meel walba bixisay adigiyo allah aad isla ogtihiin kuma muuqato laakiin maxaa ku muuqato walaalkaa waxoogaa yarood ku araragtay unbaad un daba joogta halkaasuu maray halkaasuu istaagay waxaasuu samey oo adiga bal isfiir adigu ma is arag haddaad adigu is aragto ceebtaada kuu muuqato wax walba waa kaa kaabinaysa macana saas weeyaan alladii midkaasoo jamaca kulmiyey maalan xoolo kulmiyey oo wacadadahu tirtiriyey ama didiyaariyey yaxsabu wuxuu malaynayaa ana maalahu xoolihiisu akhladahu inay waarinayaan kalaa ha ka jooge layumbadanna waa la tuuriyo waa la tuuri walle fi lxutamati naarta burburiso la yidhaahda dhexdeedaa lagu tuuraya wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa maxay ahaatay alxutamatu burburiso xutama waxay tahay maxaad ka ogtahay ood kala socotaa hadda laguu sheegi weye wax laga warrami kara ma naarullahi ilahay naartiisii wey almuuqadatu ee la horiyey allatii midaasoo tatalicu daalacanaysa oo saaqaysa oo gaadhaysa cala alaf'idati wadnayowga wadnayowga afidadu macnaa waa wadnaha waa xarunta jidhka inahaa iyadu naartaasi calayhim korkooda mu'sadatun tu lagu awday wey waa tu lagu daboolay oo korkaa laga daboolaya fii camadin tiirar dhexdooda xaal ay ku sugan yihiin tiirarkaasoo mumadadatin la taagtaagay ama fii camadin mumadadatin waxaa la dhihi karaa markii lagu awdo oo daboolka la saaro ayaa daboolka korkiisa haddana waxaa lagu tiirtiirinayaa tiirar tiirar baa lagu tiirinaya maantana waxa weye guriga markii albaabka besel loo soo xidho albaabka lagu xidho iyo markii inta albaabka lagu xidho haddana intaasoo tiir lagu tiiriyo goormay adagta haddii inta la xidho haddana tiiran lagu sii tiiriyo in la furaba lama rabo soo saas ma fii camadin mumadadatin taana waa lagu fasiri karayo waa tafsir isaguna jira mana suurat lfiil bismi illahi araxmaan araxiim alam tara kayfa facala rabuka biasxaabi lfiil suurat lfiil ayaduna waa suurad maki ah qisay leedahay sida culimada siiradu ay sheegaan kutubta tafsiirkana intooda badan kusoo aroortay inkastoo aysan ayna lahayn macnaha waxa wey yani ayna lahayn sanad saxiixa haddana waxa weeyaan kutubta tafsiirka iyo macnaha waxa wey kutubu siira iyo way soo arooriyaan waana qisadaas dhacdadaas dhacdadee dhacday ee taariikhiga bay suuraddu ka hadlaysaa alam tara miyaadan ogeyn nebi maxamedow kayfa sida facala uu falay rabbuka rabbiga biasxaabiilfiili maroodiga asxaabtiisa siduu ku falay alam yajcal miyuusan yeelin kaydahum dhagartoodii fii tadliilin dayac dhexdii miyuusan yeelin dayac iyo khasaare wax lagu khasaaray soo muusan ka yeelin oo wa arsala soo muusan dirin calayhim korkooda dayran shimbiro soo muusan ku dirin shimbirahaasoo abaabiila horin horinoo isdaba jooga horin horin israacraacsanoo isdaba jooga shimbirahaasoo tarmiihim ku ganaysa bixijaaratin dhagaxyaan dhagaxyaantaasoo min sijiilin dhoobo la dubay ah dhooba la kariyo dhagaxowday ah oo fa jacalahum soo muusan ka yeelin rabbi kuwa iyaga ka casfin sidii bal oo kale ma'kulin oo la cunay bal la daaqay oo kale soo rabbi kama dhigin subxana wa tacala waa ka yeelin qisadani waa qisadaan sheegayna waa qiso taariikhiyo waxay dhacday nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sanadku dhashay sanadku dhashay bay dhacdaa bay waana arrimaha ilaahay subxaana wa tacaala uu rasuulka soo diridiisa ugu gogol xaadhay bay ka mid tahay waxayna ahayd markii lasoo gaabay biikhtisaar meesha la yidhahdo yeman ayaa waxaa joogi jiray baa layidhi nin abraha la yidhahdo oo gumratoore ka ahaayoo guddoomiye ka ah wuxuu raacsanaa boqorkii xabasha ninkaasaa marka wuxuu dhisay kiniisad aada u weyn oo si fiican loo qurxiyey oo uu ugu talagalay boqorka xabasho uu ugu talagalay inuu ku raalligeliyo kiniisadii markuu dhisay ayaa wuxuu haddana damcay inuu carabta maka u xajida ilaan carabta yaman degan dhammaanteed iyo kuwa yani ka sokeeyaba dhammaantood waxay soo aadi jireen kacbada markay soo aadi jireen wuxuu damcay marka carabtan uun maka usii socoto sanad walba xajka intuu kasoo leexiyey inay kaniisadiisan quruxda badan usoo xajiyaan carabtuna niman adagoo waxay ahaayeen mabaadidooda ku adag ninbaa wuxuu ka war helay carabtii markay maqleen kaniisadaasaa la dhiso waxaa la rabaa inaad u xajidaan maka iyo xajkeedana aad ku bedelataan way xanaaqeen laakiin maxay qaban karaan tabar weyn ma hayaan nin baa tegay bay leeyihiin waa sida macnaha waxway qisadu ay leedahay iyaga ka mid a kaniisadii intuu galay oo dhexdeeda ku xaaray oo xaarkii qaaday buu kaniisadii marmariyey xumayn uu ku xumaynahayo abraha iyo wixii iyo mabdu wataba haddii subaxdii lasoo toosaba kaniisadii waa wada uraysa ajiib abraha war waxa yaa samaysidan carabbaa samaysanay markaasu oo maxay u sameeyeen waxay ka xanaaqeen kaniisadana kaniisadayda ha loo soo xajiyo makana ha laga soo noqdo ma saasa ah ballan waxaan ku galay buu yidhi aniguna inaan gurigooda soo dumi soo dumiyo inaan kacbada dumiyaa ballan anigana ab meeshii buu ciidan kasoo kaxaystay aada u fara badan carabtii ilaa jasiiradda ilaa yaman deganayd inay ka hortagaan bay isku dayeen waa la dagaalameen wuu soo jiiday ilaa uu daaif ka yimaado daaif waa duleedka maka wey isagii ciidamadiisii maroodi buu wataa marka maroodiyaa lagu dagaalami jiray maroodi buu ku technica wuxuu wataa maroodi ah mid baa u weynoo hogaamiyo isagu u saaran yahay meeshaa markuu yimid reer daaif nimankii qabiilkii reer daqiif la dhihi jiray way iskala hadleenoo warniw iska kaanadaa bay dhehen waxaa doontaba wixii aad doontaba waa ku yeelaynahay laakiin faraha naga qaad waa yahay buuri iska soo dhaafa meeshanuu yimid maka duleedkeeduu yimid meeshan carafa iyo musdelifo dhexdooda waadi muxasir meesha la yidhaahdaan halkaasuu ciidanka isagoo wata soo fadhiistay muxuu u socdaa kacbada inuu dumiyo carabtana markaas waxaa oday u ah cabdulmualib nebi maxamed sal lay slam awowgii cabdilmualib baa oday u ah nin aada u qurux badan oo dheer oo lafleg u ah qoor ah cabdulmualib markuu warkii maqlay wuxuu damcay inuu u tago abraha oo arrinta kala hadlay intuusan taaba gaadhinba geelii quraysh ay lahaydee dhulkaa daaqahay buu abraha uruursadayo intuu xaabiyey buu meel ku xaraystay cabdilmualib warkii markuu maqlay wuu tegayoo abruhu u tegay wuxuu yihi war abrahow xagee ku socotaa waxaan ku socdaa buu yidhi inaan beydkaas dumiyo wuxuu yidhi beydka ilaahay baa iska leh ilaahay baana kaa difaacanaye aniga geelaygaa iisii daa buri geelaygaa adiga hayso iisii daa wuxuu yidhi markaad soo socotay ood soo gelaysay aada baad indhahayga haybad ugu lahayd bur laakiin warkaa markaad ku hadashay waad qiimo dhacday bur agtayda oo maxaa dhacay nin beydkii uu ilaa awowyadii ka soo gaadhay lagu socdo la duminahayo oo halahayga iisii daa ku hadlahay waxaan kaa filahay buui war ku saabsan beydka iyo dullaankan ku hayo iyo weerarkayga inaad ka hadasho dad markaad hala meeshan ku xaraysan aad ka hadashay inaadan qiimo lahayn baa iisoo baxday bu wuxuu yidhi abrahow baydkaas ilaahay baa libuhi haduu kaa ceshanahay anigu laakiin halahaasaan lahay iisii daa cabdilmualib waa laabtay bay leeyihin waa sidii macnaha waxa weye ay qisadu leedahay cabdilmualib waa laabtay ma markuu ku laabtay odayaashii qureysheed buu kulmiyey wuxuu yidhi ninkani waxaan u babac dhigi karna ma ahe meelaha baadiyaha iyo buuraha korkooda iyo dhulka golaha ah ha lagu carara bur wayna baryootameenoo intay kacbada yimaadeenoo ilaahay baryeenba waxay ilahu beydkaaga ninkaa ka qabso abraha markuu damcay inuu soo dhaqaajiyo oo uu ku talagalay subaxda inuu kacbada soo galo duniyo oo maroodigii inta la kiciyey la rabo in la dhaqaajiyo maroodigii inuu dhaqaaqaba waa diiday xaggii kacbada in usoo dhaqaaqaba waa diiday hadday xagga yaman u jeediyaan waa soconaya shaam hadday u jeediyaan waa soconaya galbeed hadday u jeediyaan waa soconaya maka xaggeeda markay usoo jeediyaan lama dhaqaaqay nag garaace uneeye wax walba ku sameeye diid waa miduu nabigu lehi sal lay waslam hashiisa markay magaalada madiine maalinkii gashay muxuu yidhi xabasahaa xaabisulfiil buu nabigu sal lay slam xabasahaa xaabisulfiil may waxay ahayd xudaybiya xudaybiya yani waxa weye allihii beydkiisa maroodiga ka qabtay baa hashan fadhiisiiyey dhaafa buu nabigu sal lay slam xudaybiya ahayd somal marka maroodigii markuu socon waayo o dhaqaaqi waaye meeshii ay mirdig leeyihiin oo dhinacna u dhaqaaqi layihiin baa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu kusoo fasaxay shimbirahaas shimbiro meelay ka yimaadeen aan la garanayn oo dhagaxyaan xambaarsan dhagaxyaanta ay xambaarsan yihiin dhoobo la dubay oo la ingejiyey ka samaysan waa dhagax adag wey dhagaxu markuu dhoobo ka samaysa oo la qalajiyo haddana la dubo wuu kaa dhex dusi shimbirahaasaa ilahay kusoo fasaxay subxana wa tacala soomaalit waa diyaarado waa diyaaradaha hadda lagu dagaalamo o kaleeto sawaariikh iyo manaadiicun baa lala dhacay mid dhinta iyo mid fiiga oo laga daba tago sidaasay noqday rabbi subxaana wa tacaala marka dhacdadaa iyadee taariikhiga cajabta badan buu rabbi ku waariyey subxaana wa tacaala qur-aanka oo uu ku sheegay waxaana loogu sheegayaa rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sanadkay dhacdadaasi dhacayso waa sanadkuu dhashay wey waxaana rabbi subxaana wa tacaala asbaabtan ay u dhacday ka mid ahaa in la muujiyo baydkan iyo weynidiisa iyo qiimihiisa waxayna hordhac iyo gooldhac u ahayd rasuul nebi maxamed oo waqtigiisii soo dhawaado lasoo saarayo salawatu rabbi waslamu caleyh saasay ahayd macna qisada marka yani waxa weye duruus buu rabbi ka bixiyeyo allaha baydkiisa carab oo dhan markay ay yani waxa weeye ka carartay oo difaaci weyday oo cabdilmualib oo ugu dambeeyey uu duurka galay oo yidhi qurayshay carara abu ninkii dhihi jiray abrahana uu isleeyahay ciidina kaa hor istaagi mayso allaha baydkiisa ka difaacday abraha iyo ciidamaduu watay rabbi subxaana wa tacaala sidaa u difaacay rasuulkiisa waa difaacanaya diintiisana waa difaacanaya gaal iyo afkaartiisa iyo mabaadi'du watana waa khasaarinaya rabbigii subxaana wa tacaala arrintaas sameeyey haddana waa jiraa rasuulkaa marka salawaatu rabbi wasalaamu calayhi qalbiga loogu dejinaya inay gaaladu jabi doontaa loo sheegaya libta inuu gaari doonaa loo sheegaya waxay xidhxidhahayaan iyo dhagartoodu inaysan fulaynin baa loo sheegaya waktigaa nabiga sidaa loo sheegaya waa waqtiguu maka joogay dhibaatadu haysatay uu rafaadsanaa la cadaabinayey la dacaydinay dhig o dhan lagu hayay wy maana alam tara miyaadan ogeyn buu rabbi yihi subxana wa tacala kayfa sidee buu facala falay rabbuka rabbigaa uu falay biasxaabiilfiili maroodiga asxaabtiisii sidee buu ku falay maroodig waa maroodigay wateen ay ku dagaalamayeen isagaasaa macnaha waxa weye looga dhigay magaca looga dhigay maroodiga dadkiisii waa abraha iyo ciidankii siduu rabbi ku falay miyaadan ogeyn see buu ku sameeyey alam yajcal miyuusan yeelin kaydahum dhagartoodii wixii ay shirqoolkoodii fii tadliilin dayaca dhexdiisa muusan yeelin khasaare iyo dayac wax dayacmay oo laga guulgaari waayo soo kama dhigin way ku hungoobeen ayagii baa ku baaba'ay ku dayacmay ku khasaaray ku halaagsan soo saa alla kama dhigin subxana wa tacala oo wa arsala soo rabbi ma dirin calayhim korkooda soo muusan ku dirin dayran shimbiro abaabila oo horin horin ah abaabiisha macnaha wax weeye koox koox bay u socdaanoo haddana waa isdaba joogaan koox baa imaanaysa way rushaynaysaa oo dhagaxyaantii bay la dhacaysaa haddana koox kaleetoo yaacaysa waat way garaacaysa koox kale haddana ka dambaysaa way garaacaysa abaabila waxa weeye waa sida hadda maalan adduunkuba u dagaalamo diyaaradaha marka lagu dagaalamayo qayb baa gelaysa waa waa fulaysa qayb kala gelaysa waa fulaysa qayb kala gelaysa waa fulaysa saas isu daba joogaan abaabiisha saas laga wada macna tarmiihim shimbirahaasoo tarmiihim ku ganaya bixijaaratin dhagaxyaan ku ganaya dhagaxyaantaasoo min sijiinin dhoobo la dubay ah dhoobo la dubay bay ka samaysantao la ingejiyey waa aad bay u adag dhagax hataa waa ka adagta marka qaarkood fa jacalahum markaasuu alla wuxuu ka yeelay jacala wuu yeelay hum asxaabulfiilkii wuxuu ka yeelay ka casfin sidii bal oo kaleeto ma'kuulin oo la cunay oo la daaqay bal la daaqay see buu noqdaa balka markay xooluhu daaqaan muxuu isu bedelaa wuxuu isu bedelaa yani oo uu noqdaa isagoo dhanba diguu noqdaa digo sooma marka waxaa laga wadaa digoo kale laga dhigay wax daaqsan oo baaba'ay oo sidii digada xoolahoo kale noqday buu rabbi ka dhigay subxana wa tacala saasaa loo baabayey rabbi marka ciidamadiisa wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa waay shimbiruu ilaahay adeegsan dabayluu adeegsan dhulkuu adeegsan wuxuu doonu ilahay kugu diri subxana wa tacala haddii lagu kari waayo oo qad iyo isla weynan uu ku galo sida abraha oo kaleeto meel unbaa lagaaga iman adigu aadan garanayn macnaha bismi illahi araxmaan iraxiim suuratu quraysh isla aayaddii horay suuradii ka horreysay bay calaaqa la leedahayo ayaduna suuradani waxayba ku saabsan tahay bay quraysh kaliya quraysh kaliya waa qoyskii nebigu ka dhashay salawatu rabbi wasalamu caleyh quraysh bay ku saabsantahay ilahay subxana wa tacala nicmo uu u galay bay ku saabsan tahayo waxaa laga hadlayaa quraysh qoyskii deganaa weeye rasuulku ka dhashay maka deganaa gacantana ku hayo mas-uulka ka ah maka markay degan yihiin dhulka maka waxaan u malaynaya intiina badan waad aragteen xaj ama cumra aad ku tagteen waa dhul buuraley ah soo ma intiisa kalena saxaro ay tahay waxba ka bixin wax ka bax ma jiro waa buur iyo meel banaanoo geed qumanba lahayn meel marka yani horumar iyo tikhnolojiyo iyo warshado lena ma ahayn iyadoo saasay ku noolaayeen maxay ku noolaayeen marka waxay ku noolaayeen ganacsi bay ku noolaayeen ganacsigooduna marna waxay ka soo ganacsan jireen yeman marna waxay ka soo ganacsan jireen sham oo dhulkan hadda suuriya iyo urdun iyo filistiin iyo dhulkaasay marna ganacsi u tegi jireen marna dhulkanay u imaan jireen oo xagaagana yeman bay tegi jireen jiilaalka oo xilliga kulaylaha ana shaam bay u ganacsi tegi jireen ganacsigaa marka ay marna yeman ka soo ganacsanayaan marna shaam ka soo ganacsanayaan waxaa lagu ixtiraami jiray waa nimankii beytka ilaahay iyo kacbada nimankii gacanta ku hayay wey ganacsigooda lama taabto xoolahooda looma dhowaado meel alla meeshay marayaanba waa la nabadgeliyaa boqol rati intay isku xidhaan bay saddex nin keliya raacinayaan intaa carab islaynaysa ee awrtaas sii dhex marayso hadhowna iyadoo badeecadii soo iibisay bay soo dhex maraysaa intaa lama taabanayo loomana dhowaanayo maxaa yeele waxaa laleeyahay waa beytka ilaahay iyo kacbada nimankii mas-uuliyiinta ka gacanta ku hayay saasay ku nabadgelayaan kuna nool yihiin oo gaajo kaga baxeen kuna nabadgaleen oo ay kaga nabadgaleen carabtii islaynaysa iyo dadkii isdhacahay sooma sababtu maxay tahay marka sababtu waxa weye waa beytkaa ilahay ay gacanta ku hayan sooma beytkaasay gaajadana kaga baxeen nabadana ku heleen beytkaana yaa iska leh allah baa iska leh oo gacantooda geliyay allaha keligii caabudaa laleeyahy suuraddu waa intaa suuradda macnaheedu saas wey maana rabbi wuxu uhi marka subxana wa tacaala liilaafi qurayshin quraysh caadaysigooda dartii ilaafihim caadaysigooda rixlata shitaa'i xagaaga safartiisa ay caadaysteen wasayfi iyo jiilaalka safartiisa ay caadaysteen caadaysigaa dartii hee falyacbuduuha caabudeen rabba haada albeyti beytkan sababtiisa ay ku heleen rabbiga iskale ha caabudeen rabbigaa keligii ha caabudeen alladii rabbigaasoo acamahum iyaga quudiyey min juucin gaajo ka quudiyey ilaan dhulkooda wax kama baxeen oo wa aamanahum ammaan siiyey min khawfin cabsi xaggeedana ka ammaan siiyey waa inagii soo marnay awalam yarow annaa jacalnaa xaraman aaminan wayutakhaطafu nnaasu min xawlihim afa bilbaطili yu'minuun qabaaisha kale carbeed qabiil la nabadgelinayo ma jiro qabiilba qabiil bay yay col yihiin oo islaayaan xoolihii baa laga dhacayaa raggii baa laga dilayaa ayagana beledkaasay aamin ku yihiin ganacsigooda looma bambaxayo xoolahooda lama taabanayo xoolaha ganacsigaana waa ku noolaadeen oo gaajadiibay kaga baxeen nabadna ilahay waa siiyey iyo ammaan maxay ku heleen beytkaasay ku heleen caadaysiga marka ay caadaysteen labadaa rixlo caadaysiga waxaa laga wadaa shayga markaad la qabsatood barato shayga markaad la qabsatoo barataa la yidhahdaa ilaaf la yidhahda maxaa yeelay inay jiilaalkana jiilaalkana inay shaam u safraan oy ganacsi u aadaan xagaagana ay yaman u safraan oy ganacsi u aadaan shay a caadaysteen oy la qabsadeen oo noloshooda qayb ka mida bay noqotay waana arrinta asaasiga noloshooda ay ku xidhnayd allahaasi marka arrintaa idin siiyey keligii caabuda asnaamtanay caabudane ha daayeen waxaanay ku garab wadaan ha joojiyeen rasuulkiisa ha raaceen kitaabkiisa ha raaceen beytkiisa ha weyneeyeen allihii intaas siiyey hadday haddana ku kufrinayaan soo caqli darro maa a noloshan labada sabab ay ku nool yihiin ba siiyey nabadana siiyey quudkana siiyey oo gaajada ka saaray liilaafi qurayshin sida fiican marka waxa weeye liilaafi qurayshin tafalyacbuduu in lagu tacallujiyo saasaa fiican laakiin ibnu jariir itabri caleyh raxmatullah isagu wuxuu leeyahy yani waxa weye icjabuu la yaaba liilaafi qurayshin ilaafihim rixlata shita ficil buu soo qadaraya waxaase ka fiican in falyacbuduuda lagu siday mufasiriintu u badan yihiin liilaafi qurayshin quraysh caadaysigeeda iyo barashadeeda iyo laqabsigeeda ilaafihim waa adkayn kii horan baa la adkaynaya ilaafihim caadaysigooda dartii maxay caadaysteen rixlata ashitaa'i xagaaga safartiisa ay caadaysteen yaman bay markaa u safraan wasayfi iyo jiilaalka safartiisa ay caadaysteen shaam bay u safraan rixladaas caadaysigeeda dartii hee hadalkuso weli ma taagna middaa darteed falyacbuduu ha u caabudeen rabba haadaa kan rabbigii albeyti ee beytkaas beytkan rabbiga iska leh ha caabudeen beytkaas sababtiisa oo labada rixlaba labada safar ee ganacsiba ay ku nabadgelayaan alladii allahaasoo acamahum ayaga quudiyey quraysh ah min juucin gaajo ka quudiyey oo maxaa lagu quudiyey ganacsigaa yeman nabadgelye kaga imaanaya shaamna nabadgelye kaga imaanayuu ku quudiyey oo gaajadii kaga saaray wa aamanahum ammaan siiyey min khawfin cabsina ka ammaansiiyeyoo ayadana maxaa ammaanka lagu siiyey baydka ilaahay bay degan yihiinoo ilaaliyaan bay ammaan ku heleenoo lagu ammaangelinaya baydkana ilahay baa iskale allaha keligii ha caabudeeno waxay ku garab wadaan ha joojiyeen oo nicmada ilahay ka shukriyen wey macna hada wabillahi tawfiiq wa sal allahuma wasalam cala nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam